الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حافظ يا إنان جولي باب قسم الصدقات قيب انت صدقاتك وآخر باب الزكاة إن شاء الله تعالى وقف رجينا كتابكم bartamaha juul ilaa akhirkeeda inuu dhammaan doono insha allahu tacaala haddii aanu ka soo horeynin haddaba qasmu sadaqaati haddii zakadii hala bixiyo la yidhi qadarka la bixinayo iyo asnaafta laga bixinayana aynu soo marnay su-aasha baabu zakaad ku dhiman waxaa weeye yaa la siinayaa zakadii yaa mudan oo la siinayaa haddaba baabu qasmi sadaqaati sadaqaadka iyo zakooyinka qaybintoodii yaa la qaybinayaa seebaa loo qaybinayaa yaa mudanoo la siinayaa intaasuu baabka kaga hadlayaa mualifku raxima allahu tacaala marka wuxuu yihi asnaafku hiya mujida hamaaniya man yufqadir dursahmahu lilbaaqiya faqiiru lilcaadima walmiskiinu lah maa yaqacu lmowqica duuna takmila وعامل كحاشر الأنعام مؤلف يضعف في الإسلام رقابهم مكاتب والغارم من للمباح الدان وهو عادم وفي سبيل الله غاز احتسب وابن السبيل ذو افتقار اغترب ثلاثة أقل كل صنف بغير عامل وليس يكفي دفع لكافر ولا منصسرق ولا نصيبين بوصف مستحق ولا بني هاشم والمطلب ولا الغني بمال أو تكسب ومن بإنفاق من الزوج ومن حتما من القريب مكفي المؤن والنقل من موضع رب الملك في فطرة والمال مما زكي لا يسقط الفرض وفي التكفير يسقط والإيصاء والمنذور وصدقات النفل في الإسرار أولى وللقريب ثم الجار ووقت حاجة وفي شهر الصيام وهو المحتاج عياله حرام وفاضل الحاجة فيه أجر لمن له على اضطرار صبر انت يا وحي كائن قارنه يعشرك النعاوة قصة بسران دونا قلت المؤلف وحري أصنافه أصنافت إيا النوعية ضدك الله قيبنا يا إم وجدت هذه الزكاة لهلو أما أصنافتي بل لهلو ثمانية سداد ويه haddii la wada helo ama qayb ka mida la helo asnaabta iyo anwaacdaasi sideed qolaa iskale zakaadka oo la siiyaa man yufqad kii la waayo si man sinfigii yufqad la waayo urdud waxaad ku celisaa sahmow saamigii la siin lahaa lilbaaqiyati qaybaha kala sii sideedda aayadda suuratu tawba ay sheegtay ilaahi subxaana wa tacaala uu qur-aanka ku yidhi innama asadaqaatu lilfuqaraa'i waalmasaakiini waalcaamiliina calayha waalmu'allafati quluubuhum wa fi riqaabi waalghaarimiina wa fii sabiili illaahi wabni sabiili sideeddaas sinfi baa iska leh haddii la wada helo waa ha la wada gaarsiiyo haddii qayb la waayana way dhici kartaa innagoo kaleeta hadda wafi riqaabi ma hayno saynu arki doono addoon iyo addoon la xoraynayo maanta waxaan u malaynayaa haddaad wareegto ood wareegto ood wareegto inaadan helaynin ood meellaba kuma ogin saas darteed man yufqad sinfigii la waayo oo goobtaa iyo zamaankaa aan ka jirin wax masaafuraaran weyne maalinkii sadaqada aan qaybinaynay waayo sakada dadka qaybinaya dad tuulo yar degan bay noqon karaan dad xoola dhaqato oo deegaan gaar ay noqon karaan maalinkaa zakada la qaybinaya cid safaraba inaynay joogin baa dhici karta waxaa dhici karta xilliyada qaarkood meeshaa zakada laga qaaday wa fii sabiili illaahi haazi fii sabiili illaahi jihaad inuusan soconba waana dhici kartaa zaman iyo makaan mucayana inay dhacdo iyadoo jihaad socon imisaa idin soo martay iyadoo dawlad iyo jabad la dagaalami maahane wax diinu dagaalamay aydan arag marar badan baydin soo mart sooma waxaa laga yaabaa goobta aad joogto inaad ka weyda sinfi asnaafti ka mida marka man yufqad qofkii la waayo ama sinfigii la waayo urdud waxaad ku celisaa sahmahu qeybtiisii iyo saamigii uu yeelan lahaa lilbaaqiyati asnaafta inta soo hartay ee la helay dib ugu celiyo u qaybi asnaaftii sideed ahayd buu faahfaahinteeda galay alfaqiiru walmiskiin buu ka bilaabay wuxuu yihi faqiirun faqiir alcaadimu kaan waxbaba haysan wey wax la taaban karo oo la sheegi kara ma haysto walmiskiinuna lahu wuxuu leeyahay oo haystaa maa yaqacu wax dhacaya almowqica meel wax u qabanaya baahidiisii duuna takmilatin laakiin aan baahidiisa dhammaystirinin wuxuu leeyahay faqiir iyo miskiin faqiir baa sii daran faqiirku waa ninkii wixii uu u baahnaa wax wax meel uga gala aan haysanin ama maba haystaba ama wax wax la taaban kara u qabta ma haysto miskiinkuna baahidiisii wax wax weyn uga qabanayuu haystaa laakiin wax u dhammaystiraya ma haysto baahidii daruuriyaadkayd baa laga hadlayaa fuqahadu labay u qaybsameen faqiir iyo miskiin ma hal sinfiba mise waa laba inama sadaqaatu lilfuqaraa'i waalmasaakiini fuqara iyo masaakiintu midbaa mise waa kala laba jamhuurtoodiiya soo weeye laakiin laba macno waatay muhim tahay haddii midkood la isticmaalo ka kalena waa soo galaa laakiin haddii la wada isticmaalo laba kala macno ay yeeshaan waa sida ereyga islaam iyo iimaan oo kaleeto wey oo ereyada la yidhaahdo ida jtamaca iftaraqaa wa ida iftaraqa ijtamaca haddii kaleta midkood keligii yahayna labadii macnaba u xambaartaa haddii la wada isticmaalana waxaa soo midba macno gaaru yeeshaa ereyada saasi alislaamu walimaan baa ka mida alkaafiru walmushriku waa ka mida alkaafiru walmushriku mid haddii la isticmaalo labada way soo galaan oo ilahay markuu le inahu man yushrik billaahi faqad xarama allahu calayhi aljanna kaafirkiina waa lamid in allaha laa yakfiru an yushraka bihi an yukfara bihina in lagu kufriyana ay laa yakfiru haddii laakiin la wada isticmaalo in aladiina kafaruu min ahli اlkitaabi wاlmushrikiina la yidhaahdo laba kala macno yeeshaan islaamka iyo iimaankana waa sidoo kale faqiir iyo miskiinna waa sidoo kale haddii faqiir keliya la isticmaalo miskiinna waa soo galaa haddii miskiin keliya la isticmaalana faqiirna waa soo galaa haddii laakiin la wada isticmaalo sida aayaddan inama asadaqaatu lilfuqaraa'i waalmasaakiini macno kala duwan bay leeyihiin macnihii kala duwanaa bay fuqahadu laba u qaybsameen doodaa unbaad goobaha kala duwanna ku arki fuqahaa shaaficiyada waxay qabaan faqiirkaasii liita waxay yidhahdeen laba labadaba waan ka garannay bay yidhahdeen ishtiqaaqa luqa ahaan eraygu in faqiirku ay sii daran yahay buu ku tusi waxay dhaheen miskiin min asukuun bay ka dhiwin qofa xasiloon weeye nin xasiloonna waxbaa u qabsan midda labaad waxay dhahdeen laakiin faqiir min fiqaari dahri lafaha dhabarka bay ka timaadaa nin dhabar jaban weeye nin dhabar jabana dhaqlaaqaaqa iyo waxqabsi uma yaallo halkaa ishtiqaaqa luqada markaan eegno faqiirkaa daran bay yidhahdeen mid kalena waan haynaa bay yidhahdeen daliilka labaad aan u daliishanay waxaa weeyaan bay leeyihiin ninka la yidhahda faqiir xanaabiladana la qabta masalada aan u daliishanay qawluhu tacaala miskiinku waa nin waxaysta yidhahdeen qur-aankaana sheegay ama asafiinatu fa kaanat limasaakiina yacmaluuna fi lbaxri oo niman dooniya markab loo ku shaqaysanaya baa masaakiin la yidhi fa kaanat limasaakiina yacmaluuna fi lbaxri haddaba niman doon leh oo shaqaysanaya sawmaha walmaskiinu lahu maa yaqacu lmawqica duuna takmila wey halkaasa ka garana bay yidhahdeen qolada kalena waxay yidhaahdeen miskiinku inuu daran yahay qur-aankaa sheegay iyo lafteeda qur-aanka lagu sheegay maxaa dee laga sheegay aw miskiinan daa batraba miskiin dhulka yaalla ninka miskiina dhulku yaalla sooma aragtid bay yidhahdeen amaa ishtiqaaqa luqad ahaan waxay yidhahdeen miskiin sax mina saakin wey laakiin saakin nin xasiloon waa nin dhaqaaqba gabay ninka dhabarka wax ka qabaay inuu dugdugaaba dhici karta yidhahdeene kani waaba xasilayo waa isdhaqaajin laya calaa kulli xaal taana waa xanafiyada iyo maalikiyada waxaan rabaa intaa uga jeedaa inaan ku fahansiiyo waa laba culimmadu uun ijtihaad iyo istinbaatun bay qolo walba ku raadiyeen qolada haddaba shaaficiyada wejka qowlkoodu war nin fiqaaroo dhabar ka jaban qur-aankana miskiinkii la yidhi doobuba ku shaqaystaa faqiirku inuu ka liitaan ka garanno faqiir waxaa la yidhahdaa tusaale ahaan nin lacag toban shilina u baahan oo intii badnayd ay ka maqan tahay laba saddex buu ka haystaa miskiinna waxaa la yidhahdaa wuxuu u baahnaa intii badnayd waa haystaa oo toddoba meelahaasu haystaa laakiin wax yar baa ka dhiman miskiinna waa nin wax yar ka dhiman yahay faqiirna waa nin intii badnaydi ka maqanta hadduu haysta xataa faqiirun faqiir alcaadimu midkaan waxbaba haynina farabaran wey ko walmiskiinu miskiinna lahu wuxuu leeyahay maa yaqacu wax dhaca almawqica meel ka buuxiya baahidiisii duuna takmila laakiin aan dhammaystiraynin baahidiisi wax dhammaystiraya ma aha labadaas waa labada sufiye koobaad ee zakada iska leh markii lagu leeyahay faqiir iyo miskiin iyo wax ma haysto wax ma haystadani laba nooc midna waxuma haysta wey xoolihii iyo hantidii ma haysto waa sax xoog uu ku shaqaysto uu shaqana heli karana ma haysta wey ama tabar uu ku shaqaysto ma laha ama hadduu xataa xoggilaya oo shaqaysan lahaa meeluu ka shaqaysta ma hayo wey oo nabigaaba hore yihi sadaqaadka laa xadda fiiha liganiyin walaa liqawiyin muktasibin nin xoolo haysta iyo nin xoog loo shaqaysan kara zakada xog ma laha laba nin markuu yimaadana sadaqaadka wax naga sii yihaahdeyna kor intuu u firiyey buu hadalkan ku yidhi muxuu yihi waxaan arkaa nimal xoog xoog badan inaad tihiin haddaad rabtaan waa idin siin lakin waxaad ogaataan sadaqadu uma banaana nin wax haysta iyo nin xoog loo shaqaysan kara abcan wuuu meeluu ka shaqaystana heli kara meeluu ka shaqeeyaba hadduunan haynin nimaan taaqadii lahayn buu lamid yahay laakiin gurigaan iska jiifi zakawaadkaan sugi ama a wadaad baan ahayo ziyaaraan qaataayo bergigan intaasuu dhegaya xamaalan maayo beerta falan maayo meesha kuma jirto ninkii shaqaysan kara waa inuu shaqaysto markaas islaam ka gartay tuugsi looma baana wacaamiru nin ka shaqeeyey kaxaashiriin ancaami sida ninka xoolaha soo ururiya soo xaraya oo kaleeto waalcaamiliina calayha kuwa zakada ka shaqeeya xoolaheedaa loola jeedaa shaqada siyaabo badan baa looga shaqayn karaa midii wuu soo qaadayo dadku ka soo ururiyaa waa tiim iyo koox bay noqon karaan madax laho ururiso isla celceliso calaamad iyo subad ku dhejisay noqon karaan caamil wuxuu noqon karaa kara marka la keeno buu waardiyeeyaa ama xoolahan raacaa wuxuu noqon karaa haddii xoola lacagiya lasoo qaadayo xisaabiyuu ka noqon karaa darawalkiibuu ka noqon karaa aduu dadkii ka shaqaynayey xoolihii akhtar u noqon karaa waalcaamiliina calayha ninka xoola hadduu haysta xaataa xooggiisuu wax ku qaataye miskiinni wax kuma qaadan marka wacaamilu nin zakada ka shaqaynaya ka xaashiril ancaami sida ka xoolaha soo uruuriya ee dadka ka soo qaada zakada ka soo qaada oo kale baa isna wax laga siiyaa waalcaamiliina calayha kuwa wey mu'allafun ku la soo dumayo oo yadcufu waxoogay daciifay filislaami islaamnimada ku daciifay baa isagana ka midoo qaybta afraada waalmu'allafati quluubuhum waalmu'allafati quluubuhum qaala shaaficiyadu waxay qabaan inuu muslim yahay baa shardi ah fi lqowli alasax aqwaalkalo xataa gaal la soo dumaya waa la siin karaane madhabku wuu leeyahay madaahib kaleo culimmaduna way qabaan laakiin madhabka qowlka raajixe uu ictimaadiyey waxaa weeye fi lislaami dacfiga lasoo dumayo khaarijlislaam lagama soo dumaye islaamka gudihiisaa laga soo dumayaa qofkan muslim weeye waxoogay waxaa looga baqay in waxoogay hunguri meel kale u jiito waxoogay hay-adaa wax qaybqaybinaya iyo waxoogay kaniisadaa sboosar bixinaya iyo waxoogay guryey kireeyaan iyo waxbaa looga baqay ama loogama baqin isagee ninka waa nin yar oday ahoo suldaan iyo ugaas iyo kaaba qabiil iyo beeldaajiye iyo waxaad dhihi jirteen ma aqaaneen waa nin reerar ay dhowrtaan bulshadana rag badan oo kaloon muslim ahayn oo lamid abaa jira haddii waxoogay la yar dhaqaaleeyo kuwaa kale dhaqaalaha inay soo raacaan ba rajo laga qabaa ile naftu meeshii jaga iyo dhaqaalo loogu sheega bini aadam waa aaday meesha dhaqaala laga hela haddaad tidhaahdana waa la yaaci kursi iyo jagaa laga helaa haddaad tidhaahdana waa la wada raaci oo kabilcataye waa ku lahaa wannaasu xaysu yakuunu ljaahu waalmaalu dan xaggey jiraan xaggey aadeen jaga iyo xoolaa meeshii laga helay aadeen marka ninkan muslimka noqday sidii aqrac ibni xaabis iyo yeenun ibni xisnin iyo nimankii raggoodii uu nabigu boqol boqol geela siiyey yowma yowma xunaynin salaadiintii carab oo islaamay bay ahaayeen rag baa lagu soo dumayey ninkan ama hadduu soo islaamay sida kuwa wax u ururinoo kaleeto ama isagabaa loo baqay meel kale in loo jiito ama kuwo kalaa lagu soo dabayaaye isaga ma aha ninka walaahi suldaanada aad baa loo sharfayaaye adna islaamka aada oo dadkaagiina gey inuu yidhaahdo baa rajo laga qabaa halkaasi waxay kutusaysaa siyaasada shariicada xoolaha loo bixiya waxaa ka mid a dadka in lasoo dubo xoolana lagu bixiyo mualafun qof lasoo dumayo fi lislaami islaam yadcufu daciifay fi lislaami ama isaga ama dadka lagu soo dumayo ayib islaamnimo inay shardi tahay xaggey fuqahadeenu ka keeneen waxay ka keeneen xadiidkii mucaadi bni jabal ee bukhaari iyo muslim soo nabigu uma dhihin mucaadi bni jabal yaman kuu diray waxaad u sheegtaa salaada iyo tawxiidkaad ay ka aqbalaan sadaqaad in lagu waajibiyey tu'khadu min agniyaa'ihim faturaddu fii fuqaraa'ihim damiirku labadaba muslimiintu u noqon waa dad tawxiidkii iyo salaadii aqbalay baa lala hadlayaa haddaba dad muslimiina waxaa la yidhi aqniyadiinaa laga qaadi fuqaradiinaana la siin haddaba dadka la siinayo inay muslimiin u yihiin baan halkaa ka fahnay bay yidhahdeen wa riqaabuhum qoorta la xoreynaya mukaatabun wey ay wahiya mukaatabun wey riqaabtii qoor la xoreynayo saddex wejiba way geli kartaa in lacagtii la qaado oo sarakaadkii la qaado oo addoommo lasoo gado oo laga xoreeyo riqaab way noqon kartaa fuqaraa qaar baana ku fasiro yihi cumuumka aayadday gelayaan oo sakadii qayb in la qoondeeyo addoommo la gado oo lagu xoreeyaa waxaa riqaab geli karta ninka mubacadka ee qaybna addoon tahay qaybna xorta in la yidhaahdo inta kale isku furo kaana khilaaf baa ka taagan qaybta saddexaadi waa mukaatabiinta ninka kusoo heshiiyey ninkii sayidkiisaaha intaas aan kuu keeno anigana i xore waa yahay xolihii ha laga caawiyo hadduu qayb haystana inta kale ha laga bixiyo hadduuna qayb haysanina ha laga wada bixiyo riqaabuhum riqaabta la xoreynaya mukaatan wey kaa nagama haynaa hadda wax addoona hadda miyaan haynaa oo la xoreeyo innaga waxaa wey man yufqad dud sahmahu lilbaaqiya wey kaa isagu waalgaarimu qofkii daynta qabay qofka daynta qaba isagana shardi baa ku xiran laakiin waa qof dayn lagu leeyahay oon dayntii iska bixin karin qofka xooluu isaga bixiye haysta qaalib iyo dayn baan qabaa ee zake igu sii lama ogola saa darteed shuruuddu waxay leeyihiin horta qofkaa daynta qaba waa inuusan dayntii wuxuu isaga bixiye heli karin ko waa inuu muslim yahay len zake qofaan muslim ahayn la siin maayo waa laba waa inuusan ahlu beyti nebi yahayn ahlulbeyt waa inuusan ahayn oo ahlulbeyt zake ma qaadan karo way noo iman doontaa nabigu inuu ka xaraantinimeeyey sala allahu alayh ali wasalam laa taxilu lana sadaqa inamaa hiya awsaaqu naasu yahy halkaa markaan joogo soomaaliya ama ahlulbeyt baan si fiican saa u sheeganaysaa noqdo zakadii iska daaye ama de zakadii qaato oo ahlulbeytnimadaad sheeganaysaan daaye soomaalidu qoys walba markaad waraysato ama xasan ibni cali bay gelinayaan ama caqil ibn abi aalib bay gelinayaan ama cabaas bay meel ka gelinayaan soomaalidii wada waraystayo ahlubeyt bay isku wada abtirsadeen de ahlubeyt nebigii sadaqaadku uma banaana zakada qaataan xaaraan wey aan ka shaqayna intay yihaahdeen buu yihi nabigu maya inamaa hiya awsaaqu naasi waan mari doonaa saa darteed ninka daynta lagaga bixinayo anlaa yakuuna min aali beyti caamiliintu anlaa yakuuna min aali beyti faqiirka iyo miskiinku anlaa yakuuna min aali beyti waa shardi dhammaan idinka labada isku heli maysaan ahlulbeyt baan nahay iyo sadaqada iyo zakaadkaan qaadanayna iyo sadaqaadka wa bi hadihi lmunaasaba dadku marar bay kala garan waayaan ma alfarqu bayna asadaqati waalhadiyati sadaqadu faralkana waa noqotaa sadaqa aan zakadii waajibkahayna sadaqay noqotaa marka la bixinayo haddii qofkan liraxmatin iyo uu baahan yahay miskiinnimo loo siiyo baxga cadooni uu bixiyo sadaqaa la yidhahdaa haddii loo bixiyo qofkan soorye iyo sharaf iyo hadiyadna hadiyad baa la yidhahdaa saa darteed qaalibka hadiyaddu laba sinfi baa la siiyaa qof ixtiraam iyo qadarin aada qadarinaysa aada waxu siisay waalidkaabaad waxu keentay qofaad saaxiibbaahayd baad waxu soo gaday hadiye hada hadaayaa wey qofka xataa hadduu hadduu baahan yahay haaliban qofkii ixtiraam buu kugu leeyahay waxaa badanaa dheer qof baahan maaha ood u naxayso maanta wax ma haysta leedahay saa darteed haalibka dadka baahi waxaa loo siiya sadaqaad baa la yihahdaa waxa yar sharaf iyo karaameyn loo siiyana hadiya la yidhaahdaa saa darteed tan baahi iyo waxoogay loo siiya nabigu ma qaadan jirin ta sharafta loo siiyana waa qaadan jiray hadiyadda ahlulbeydku taa sharaftaa way qaadan karaan laakiin tan miskiinnimada iyo waxoogay loo siinayaay biniaadamku qofkay miskiinnimo waxu siiyaan yar liiditaan baa gala maqaamkaasa ahlulbeyti nabiyi loo diidaya sala allahu alayh ali wasalam maqaam koro ixtiraam iyo qadarin bay mudan yihin dadkana laba ka wada heli maysa inay ku qadariyaan ay ku ixtiraamaan miskiinnimana kuugu naxaan dadka ka wada heli maysa abiicada basharka qaalibka ah miskiinnimo qofkay waxu siiyaan ixtiraam iyo qadarin ma siiyaan qofkay qadarin iyo ixtiraamna waa miskiin oo u baahan yahay ma yeelaan saa darteed ahlubeytku maqaamkan istihaanada ah loo diidayaa calaa kulli xaal ninka waxaa shardiga marka man qof weeye qofka daynta qaba iddaana wax u soo dayntay lilmubaaxi wax bannaan wahwa isaguna caadimun aan haysanin wuxuu ku bixiyo dayntan inaad wax xalaala mubaaxa u daymatay wey dayn qaad lagaaga yeeshay ama sigaar lagaaga yeeshay ama xoola aada xadda iyo dhacday oo dayn lagugu yeeshay ama xoolo dulmi aad u burburiso dayn lagaaga yeeshay zaka lama siin kara ninkaas oo dayn macsiyo kaasoo raacday zaka lagaaga bixin maayo laakiin dayntii nafaqaadkaaga iyo shaygay mubaaxaadka guribaad dhisanaysa iyo gaaribaasi kaa noqday iyo biilkiibaa kaa yar go-ay iyo waxbaasi kaa yar noqday kale deymaha waxa mubaaxa aad u qaadatay baa zakada lagugu kaalmayn taa waxay leeyihiin si uusan qofku isugu hadlaynin uusan sadaqaadkii waajibkii iyo qurbada dadku la baxayeen aan macaasi loogu kaalmaysanin oo maanta haddii la yidhaahdo dadkii qaadka deynta lagu leha zakaa lagaga bixin kolba zakada lagaga bixina qaadka deynta qaada sooma nooc dhiirigelinay noqon nooc yar dhiirigelina iyo nooc taskiya camalkan xataa sadaqaadkii qurbadaha in lagu gudeeyo baa la diidan yahay waxyaabaha nooc rukasa weeye qofkan sadaqaadkii in la siiya baahir rukso lagu qabaa keentay rukaskiiyo macaasiduna isma galaan saa darteed man qof weeye lilmubaaxi wax bannaan iddaara u dayntay walxaal huwa isaguna caadimun unan haysanin ziyaaradii sheekh hebel baa deen u qaatay zake lagama bixin karo waayo ziyaarada marka horeba deen in loo qaato iyo tegitaankeeda xaaraamha wa fii sabiili illaahi jidka ilaahay qaadin mid ku duulaya oo ixtasaba ajir dalbaya oo biil qaadanin ninka la biilo isagana zake la siin maaye cidda biishaa la siin akada lama siin karo haddiiba mushaar uu qaato ama laba biilo ninkaasi zake maleh isagu cidda biisha ee mushaarkiisa bixisaa iskale oo zakada loogu dhiibi cidda mushaarkiisa bixisaa zakada loogu dhiibi marka wa fii sabiilillaahi ghaazin mid duulaya ixtasaba oo ajirna ku dalbayo ahludiiwaan iyo kuwa mushaarada qaati iyo askari rasmiihi iyo kuwa la biili aan ahayn waayo waxaa loogu kaalmeynaya masaariifta iyo nafaqaadkii qaswiga iyo dagaalka ninkan cuntuu u baahan yahay cabitaan buu ubaahan yahay gaadiid buu ubaahan yahay hub buu ubaahan yahy waa la taageeraya intiiba haddii laga damaanad qaaday sanduuqaa sakada ha loogu shubo halkaa laga maamulo wabnu sabiili qofka musaafirka ah kaasoo dufti qaarin faqri u saaxiiba ikhtaraba meel qurbaana joogo dadkiisi iyo xoolihiisi dhex joogin nin faqiira oo dadkiisiina dhex joogin meeshiisiina joogin wax ma haysto xoolihiisina lama joogo wey hadduu xolo lahaa xataa qofkaana inuu ku gaaro isna waa laga siin karaa saddexdan u dambaysa ama afartan u dambaysa bay masaa'il ka soo noqdeen fuqahadeenu ay ka hadleen raxmat ullaahi calayhi wa fi riqaabi nin baa mukaatab ahaa masaa'ilkan waxaa masaa'il dhici kara wey laakiin laga yaaba inaad ara-ayta idinku u malaysaan laakiin fuqahadeenna way bislaayeen ninka sabab baa loo siiyey isagoo sadaqadii gacanta ku haya hadduu sababkii zuula maxaa lagu samay baahidii loo siiyey ayaa ka zuushay isagoo xoolihii gacantiisa ku jiraa weli ma sii haysanayaa mar haddii la siiyey mise waa laga soo ceshanaya masalada bay masalada fuqahalka hadlaan nin mukaatab ahaabaa kitaabadii loo siiyey inuu isaga bixiyo isagoo weli ninkii gaarsiinin buu dhintay mukaatabki baa dhintay xoolihiisaa la dhihi ninkii xoroobi lahaa dhibay ninkii xoroobi lahaa waa dhintay xoolihii yaa yeelanaya ma ninkii u waday baa yeelan maya maqaab meeshii laga bixiyay xoolaha lagu soo celin qor inay xorowdaa loo bixiyey mana suuragelin waa la soo celin waxaa la yidhi ninkii dayn baa lagaga bixinaya dayntii marka loo dhiibay isaga bixin la yidhi bay xoolo meel kale ka soo galeen isagoo weli bixinin buu xoolo kala helay ama qayb buu bixiyey qaybna weli wuu hayaa xoolo kalau helay maxaa la samayn waa laga soo celin intuusan bixinin amadu dhammaantood hayo waayo sababkuu ku mutay xoolihii gacantiisa ku jiruu ka baxay waxay dhahay isturida minhu hada huwa alasaxu fi lmadhabi yustaradu waa laga soo ceshay wa fii sabiili illaahi jihaad inuu ku aadaa zake loo siiyey uu ka nagaaday xoolihii waa laga celi sadqadii waa la soo celiyaa wuu aaday meel dheerna cadowguma jirin isagoo dagaalamin buu soo noqday waa laga celin xori waayo meel baad maanta gelinka hore magaalada duleedkeeday ahayd dagaalkaa loo baxayaa baan idhi zakadii baa laga sahayey meeshuu tegey gelinka hore gelinka dambe uu soo noqday isagoo dagaalamin nin hawdeeg loo soo dirsadayna ma aha maxaad aadeen inaad meesha dagaal lantaa kuugu dhiibna xoolaha lagu siiyo ummadda ku difaacday iska soo celi isturidda minhu haddii way u baxan yidhaahdana kaana daynan calayhi dayn lagu yeeshay noqon xoolaha qalad iyo hadaf bay u baxeen meeshii haddii uunan marinin waa inuu soo celiyaa oo qaswi iyo duulaankii u qaatay musaafirkii xoolaa la siiyey uuba iska nagaaday inuu ku jidmaroo meeshiisa ku gaaraan looga siiya sadaqadii wuu iska nagaaday waa la kaciyey xoolihii nagaansho muddadee baa la dhihi shaaficiyadu waxay dhahdeen alaaata ayaamin saddex maalmood hadduu ku safri waayo waa laga sabab maanica oo hor taagan oo la taaban karana ayna jirin masalan colaad baa meeshii ka dhacday jidkii baa xirmay ninkaa waa loo garaabi jidkii waa furan yahay gawaaridii maalin kasta way baxayaan nooligii baa laga bixiyey nooli baa iga go-ano waa socon lahaa buu leeyahay shaaficiyadu xaalad duruuf kale haddayna jirin saddex maalmood bay u qabteen cala alasaxi fi lmadhabi waa in wixii laguu siiyey xolahana ay ku baxaan haddii kale nin kasta oo musaafir hallaysiiye berrina zakada kalu sugi berrina zakada kalu sugi fuqara waxay ku dareen ninka dayntana qaar baa shardi ku xihay dayntiisu waxay dhaheen waa mid hadda laga raba inay tahay ama sanadka soo socda inta ka horeysa laga rabayo haddii kale oy sanad kadib tahay sakada dambea lala sugi tan tartadau taagantaha la siino isaga zakada dambe dayntaada muajal sanad damba sugi karta weyaa la dhihi intaa waxaa la ilaalinayaa xoolahani wejkoodii sharciga ay ugu munaasabsanaan inay ku baxaan baahidii loogu talagalayna ay gudaan waxa la raadinayay intaa wey kaasay wadaadiyeen ninkii afarta geelaa bixin lahaa intay heshiiyaan budhi afartii guddoonsiyi saddex baa kuu soo celini midna waa qaadan xoolihii sidaa loo ilaalinayey oo ninkii jihaadka intuu aaday dhexda ka soo noqdaba ka nagaaday laga ceshanayay oo ninkii safri waaye laga celinayey baa wadaad nin kala heshiinaya isaga celinayaa zakada sida loo adkeeyey iyo sida loogu takrifalayo way kala duwanta kadib wuxuu yihi alaaatun aqalu kuli sinfi ligayri caamilin walaysa yakfii dafcun likaafirin walaa mansuusin walaa nasiibayni biwasfi mustaxiq walaa bani haashimin wlmualibi wala lhanii bimaalin aw takasubi intaas midna lama siin karo wuxuu yii horta dadka sinfi kasta ha la siiya marka laleeyahay alaaatun saddex qof baa aqalu kulli sinfin sinfi kastaoo asnaaftaa sideedda ah ka mida waxa ugu yar waa saddex hadday gaarayso fii kayri caamilin caamil waxaan ahayn caamilka sinfiga la yidhaahdo waxaan ahayn haddii qolo wax la siinayo saddex saddex qof baa ugu yar faqiir saddex miskiin saddex waayo waxay yidhahdeen xakeed ka keenteen warkaas siiqada qur-aanku lilfuqaraai way jamcisay aqalu jamcina alaaa wey jamcna saddex baa ugu yar so idinku luqadii maydaan dhihin asaxu qowli ahli lcilmi bilugati aqalu jamci alaaatun soo maydaan dhihin qur-aanka dibaadsa ku soo arooray lilfuqaraai wاlmasaakiini wاlcaamiliina calayha wاlmualafati waa siqatu jamc wa aqalu jamcina alaaatun wey taa horta aqlu min kulli sinfin alaaat wey asnaaftoo dhan in la gaarsiiyey haddana qabaan asnaaftoo dhan hala gaarsiiyena maxaa la maxaa u tirahdeen inama sadaqaatu lilfuqaraai sideed baa la sheegay wowdan waxaa weeye waxay faa'iideysaa mactuufka iyo mactuufu calayhiga alishtiraaku fi lxukmi bay wadaajikeysaa ishtiraak fi lxukmi walxarakati bay keentaa maadaama ishtiraag ay keento waxay caddaysay aayaddu intan asnaabtani zakada shirkad inay ku yihiin haddaba o way wada leeyihiin adiga seen xaq ugu yeelatay qaybna inaad siisa qaybna qadiso xooladan isku leeyihiin waxay dhaheen shirkad bay ku yihiin ma kala xigaan saa darteed qaar lama qadin kara in la waayaba maahane saddex ka yarna lama siin karo aqalu jamci alaaatun weeye walcaamiliina maxaan uga soo reebteen maxaan uga soo reebnay dheheen sunnada hasistay sharcigu wuxuu baneeyey ninku zakadiisa isaga inuu qaybiyo bixiyo caamil loomaba baahnaba waxaa kaloo caamiliina banaan hal qof in loo diro oo nebigu mucaad keliyuu diray halkaa waxaan ka garnay waalcaamiliina calayha sinfigoodu hal waa noqon karaa waana laga maarmi karaaba ayra fii ayri caamilin marka soo reeb caamiliin aan ahayn anida masale waa iska ijtihaadiye fiqhi madhabi aan akriya marar badan baan idin iriye wejka madhabka inaan idiin caddeeyo faan igu leedahay wixii kalena fii fiqhi muqaaranka doodiina banaan ka raadsada ulaysa yakfi masl lama anfacayso dafcun in loo dhiibo likaafirin nin gaala riqaabku kaafir ma noqon karto caamilku kaafir ma noqon karo aazi fii sabiil اlahi kaafir ma noqon karo aazi fii sabiil lahi kaafir ma noqon karaa ciidanka muslimiinta dagaal way kaxaysan karaan waa la dagaalami karaa calaa qowli kaiiri min ahli اcilm oo waa la ogol yahay dhahay haddiiba la ogol yahay isaga zakada ma la siin karaa maya zaka lama siin karay dhahay wax kala hala siiya lagu taakulayo walaa mamsuusi riqin miday addoonnimo taabatay aan mukaatab ahayn addoonkii mubacadka ahaa ee musmuska ahaa wuu diidayahay oo madhabka lama ogola walaa nasiibeyni laba saamina lama siin karo biwasfay mustaxiqin laba tilmaamoodoo mustaxiqaan ahay miskiinna waan ahay haaribna waan ahay sahmi haaribiinta ahaa iyo sahmi masaakiin isku kaysiiyana lama ogola laba tilmaamood kuma wada filsad kuma wada qaadan kartid wey hadduu miskiinnimo ku qaato haalimnimo lagu siin maayo haazinimona lagu siin maayo ibnu sabiil baan ahayna kii miskiinada lagu siiye ku jidmar taaba ku jidmar walaa nasiibeyni laba saamina nasiibna ma qaato fii hal qof biwasfay mustaxiqin laba tilmaamood oo zako lagu mutaan ahay laba saami kuma qaadan karo wan miskiinna waa yahay haalibna waa yahay haddaad tiraahdo haye ibnu sabiilna waa yahay mid saddexaad ugu dar kaazina waa yahay mid afraad ugu dar uu ka soo shaqeeye caamilna waa noqon karaa mid shanaad ugu dar oo zakadiiba shan saami nin kala siiday soo maha dadki kale maxaa usoo haray saa darteed walaa nasiibeyni fii wasfay mustaxiqinna kuma qaadan karo walaa bani haashimin ree bani haashimna ma qaadan karaan dadkii xasan sheeganaya iyo xuseen iyo caqiil iyo cabaas sheeganayo walaa bani haashimin ma qaadan karaan walmualibi ree bani mualibna ma qaadan karaan nabigu alay slam markii sadaqaadka loo yimid xadiidkii almualib bni rabiica ibn alxaaris iyo nin kalaa loo keenay labada wiil dadka zakaadka soo ururinaya wax ka helaya ku dar baa la yihi wuxuu yihi nabig ala sl inahaa laa taxilu riwaayadka qaarkood laa tambagii liaali muxamadin uma banaano umana kumana ficno inamaa hiya awsaafu naasi wasakdii dadka dembiga lagaga dhaqayay weeye afka inay u dhigtaan ma ahaba waxa awsaakdaa nabigu waa diiday sala allahu alayh ali wasalam sidaas darteed ree bani haashim ma qaadan karaan amaa ree bani mualib isagana xadiidkii jibayr ibnu mucib weeye inamaa banuu haashimin wa banulmualibi shayun waaxidu bu nab slam hal mid weeye laba ma aha washabaka bayna asaabicihi sidaasuuna gacana gacamaya sal slam annagii ree bani haashim sheek hadalkana waxaa keenay xoolo uu qaybinayay saamigii dawil qurba ree bani haashim iyo ree bani mualib siiye ree bani cabdibali ree bani cabdishams baa yimid oo yihi bani haashim garanay adaa ka dhashay ree bani mualib waan kuu simannahay isku aabayna wada dhalay maxay iyagu ku heleen annagana aan ku qabnay markaasu wuxuu ihi inamaa banuu haashimin wa banulmualibi shayun waaxidu isku mid baa nahay riwaada qaarkood baa ku daray lam yufaariquuna fii jaahiliyatin walaa islaam jahiliya islaamka hore way wad labada qolaba kala hadin oo markii shicba abu aalib lagu goodoominayo muslimiinta cunaqabataynta ree bani mualib xataa gaaladoodii way raaceen ka harimayna yihahdeen idina raggiinana cunaqabateynayaad ahaydeen gaali islaamkana weligood nagama harin shay waaxidun baa nahay uliya diirkeed haddaba sahmi dawiil qurbaa hadday qaateen ereygaana nabigu yihi shay waaxiduntii ku daa sadaqaadkiina ma banaana sidaasay fuqahdeen u mareen wejkaasay dariishadeen walaw aniyi bimaalin nin hani maal ku ah oo xoolo haystana sakama qaadan karo wadaadadii taajiriinta ahaa ee ziyaaraadka dadka sakada uga qaadan jiray sakana ma bixin waxay cuneenna xaaraan bay ahayd oo qanigin uma banaana aw takasubin ama wuu shaqaysan karaa xirfad iyo xoog buu leeyahay shaqadii iyo xirfadiina waa helayaa sadaqada iyo zakada uma banaana zakadoo xaaraan bay ka tahay waan xadiidka burere soo tilmaano laa taxilu sadaqatu liganiyin walaa lidii miratin sawiyin nin xoog leh oo caafimaadsan iyo nin xoolo haysta midna sadaqa uma banaana xadiidka cubaydillaahi ibni khiyaarna nabig al slam waa kiisna mar kale ku lahaa laa xaqa fiiha liganiyin walaa liqawiyin muktasibin nin xoog loo shaqaysan kara xaq uma laha zakada laakiin ragga xooga badan haddawaa la tuubsadaa soo maha qiyaam baad u dhiman lahaydeen haddaan idinka sheekeeyo fadhiga tuugsiga ee magaaladeena ka jira shaksi tuugsanaya mooyeen inay shirkado tuugsi jiraan mogtiin mar baa insha allahu tacaala iyada waa mid barnaamijkan tuugada kabaha masaajida laga xado inay shirkada yihiin iyagana mogtiin meelo ka diiwaan gashan oo meelo laga hago oo lasoo sahmiyo masaajida kabaha fiican taa ka noqotaan iyada haddii barnaamijteedii xubnaha marka waxaa kusoo noqdo mar baan idinka sheekayn doonaa laakiin waxaan ku qasbanaan doonaa xatooyada kabaha iyo shirkada tuugsiga markaan galo inaan agag magacaabo ilaan sharkan ha ganacsato oo dukaan leeyah iyo xafiisyo layska diiwaangeliyaa jira labadaba oo sistam shirkado u shaqeeya maalin baan soo maray qolo masaajid ya maalin baan laba soo daba istaagnay masaajid bay gelaya way tugsan rabaan ila xaggan istaago anna xaggaasaan istaagayn hadhow heblaas u dhaandada hebla makhaadibla marka xagga ka soo urursan xag ka soo ururiyo makhaadiblahaas ugu dhimaan bay leeyihin marka system dhowr system oo shirkadaha jira calaa kulli xaal hadda tuugsigii barag xoog xoog badan iyo dad xoolalihiiyo dad xafiisyada baa baashay ka shaqaynayo qofka mushaar loo qoraa hadduu wuxuu soo xareeya hadduu wax soo waayana kuwa kale waxay keeneen wax laga siiyaa fandhiyadan laakiin waxaad kala yaabi culimmadii baaba tuugsigoodii ziyaaro u bixisay waman qofna lama siin karo oo ma ma kaafinayso biinfaaqi nafaqayn min azawji zawjka xaggiisa oo laga nafaqayo ka mudatay haweeney ninkeeda nafaqa ku leh ninkeediina uu zako bixinayana zakada lama siin karo likownihaa faqiiratan looma siin kara laakiin dayn baa lagu leeyahay iyo waa loo siin karaa madaa saa darteed ninku xaaskiisa lilfaqri walmaskanati uma siin karo sababtoo faqriga maskiin waxma haysta yahay haddana waxay samin dee adaa lagaa raba xoolaha haysata zakad bixinaysaa nafaqadeeda iyo bu-aneeda maada kugu leedahay iyo waman qofkiiba xatman wujuuban makfiyun la kafaalo qaado la kaafiya makfiyu lmuani mu-anadiisiiyo masaariiftiisiiyo kharashkiisa la kafaalo qaaday min alqariibi qariibka xaggiisa lagama siin karo wuxuu ku leeyahay qofka nafaqadiisu waajib kugu tahay iyo baahidiisa inaad dabooshana zake ma siin kartid ilmahaagii waalidkaagii iyo xaaskaagii xaasku xaasku ninkeeda way siin kartaa iyo ilmaheeda waayo nafaqada ilmaha iyada laguma laha ninkeeduna iyada nafaqa kuma laha laakiin adi waalidka hadduu waxwaaye aduu kugu leeyahay zakadaadi ma siin karti aduu xalaaan laakiin dad kalea dayn ku leh waad u siin kartaa aalimnimo iyo ifaadka kale waa loo siin karaa saa darteed wa biinfaaqi min azawjina ninku xaaskiisa miskiinnimo uga siin kara iyo faqiirnimo weye waman xaqun min alqariibi makiyu lmaanna usuushaadiiyo furuucdaadii ma siin kartin lilfaqri walmaskanati wey waayo inaad nafaqaysaaba waajib ugu hayd ku dari wanaqlu zakadii yaa la siin xaggee lagu bixinayaa wey asalka zakadu tuukhadu min agniyaaihim faturaddu fii fuqaraa'ihim wey aqniyadoodaa laga qaadaa fuqaradoodaana lagu bixiyaa aqniyadiiyo fuqaradu macnaheedu zakada meeshay ka go-day baa lagu bixinayaa asalku saa wey meeshay ka go'day waa xaggee laba suuraa iman karta suuro khilaaf ma leh suurana khilaaf baa ka iman kara suuradaa khilaafka lahayn waxaa weeye adoo xoolahaagii la jooga de halkaa adiga xoolahaaga aad wada joogtaan baad ugu bixin sakada adiga xoolahaagii laba meelood haddaad kala joogtaan ma meesha adigu aad joogtaan mise meesha xooluhu joogaan wey ma xoolaha rabbulmaalku meesha uu joogaa lagu bixin mise maalku meesha uu jooga halkan aad joogtaan xoolahaagii gaarisa yaallaan zakadii baa laga bixinayaa ma halkanaa mustaxiqiinta zakada iska leh ma kuwa adiga kula joogaan mise waa kuwa xoolaha la jooga waa masale khilaaf ka jireen saddex qowl weeye culimmadu qole waxay dhaheen qofkan mukallafka ah baa saaxibulwujuub ah isagaa tacabudan u gudanaya dadka isaga la jooga baa butay qole waxay dhaheen maya waa xaqu lmiskiini waalfaqiiri maal buu eeganayaa ishuu ku soo taagayaa maalkii laga bixinayay meeshuu joogo baa miskiinkeedu mudan yahay inay ninku dhawaa dheeftiisana qolaa waxay tidhi maya xooluhu waa laba kuwa muuqda iyo kuwa aan muuqan ama kuwa jeeb lagu qaato iyo kuwaan jeeb lagu qaadanaynin xoolaha nool meesha ay joogaan andhahan xoolaha lacagtana ninku meeshuu jooga aan ka dhigno kolba meeshaasu ku biishaayo xoola muuqda maahano waxaa laga yaabaa intan muuqata qolof yar inay tahayo miisaankii xoolahaba uu boortao kuwataa dhici karta ama jeebabka ugu jiraan baa dhici karta xoolihii badankoodba dukaankii wuxuu ka furan yahay gaarisa waxaa laga yaaba boqolkiiba toban inay taalo sagaashan uu meeshan la joogo jeebkiisa ay ku jirta maanta saas darteed xoolahaas lama taaban karee ninka maaliga aan qoorta u gelino sabab kalena waan ugu gelinaynaa bay yidhahdeen maxaa dhacay kuwan isagoo halkan jooga buu qani ku yahay xoolihiisa lacagta ahaa laakiin xoolihii noolaa markay gaarisa joogaan halkan uu ka joogo faqiir buu ka yahay qiimihiisu hunaaka laakiin xoolihii lacagtii fii ayi makaanin buu qani ku yahayo uu ku haysan karaa saas darteed caqligaasay keeneen ragna waxay yidhaahdeen lacagtana hadda meeshuu joogaan dhahan xoolaha noolna hadda meesha xooluhu joogaan aan dhahan laakiin alasaxu fi lmadhabi maalku meesha uu joogo wey alka asalka in lagu bixiyo wey meel kale ma loo diri karaa dhegayso marka wanaqlu in laga rara zakadii min mawdici rabbi lmilki xoolaha ninkii lahaa meeshiisii in laga raro fii fitrati waalmaali zakaatu lfitri iyo zakaatu lmaal labadaba oo mimaa zukiya waxa laga zaka bixinayaa laa yasqutu lfardu farad kuma dhaco oo waajibkii kaama dhaco waa sadaqa a dirsatayee zakadii weli waa lagu leh naqlu zakaati laa yajuusu wey haddayba dad mustaxiqiina joogaan haddaba naqlu zakaatkii aan labadu kala qaadno mid fuqahada khilaafkama taagna zakada haddii waaligii loo dhiibayo meeshuu ku bixiyaba adiga inay kaa bixi khilaaf kama taagna haddii walaayi islaama jirto oo waali muslima loo dhiibo isagoo ummadii uu xukumay inay isugu mid wada tahay oo markuu ku bixiyaba aynan dhib lahayn adna kaa gudi khilaaf kama taagna markaa wareegsanay kaa baxday waxa laga hadlayo waa adigu keligaa adaa zakadaadii qaybinaya iyadoo fuqaradii halkan joogaan soomaaliya ma u diri kartaa almadhabu laa ma banaana haddaad samaysana ma ansaxayso zakadii weli waa laguleyay sababtoo tuukhadu min agniyaa'ihim faturaddu fii fuqaraa'ihim dadkii lala hadlayey baa loo jeeday waxaa xoogeynaya yidhaahdeen asar waxoogay dacfi ku jiro cumar baa radiallahu canhu xilligiisii mucaad buu zakadii yeman ulu saddex meelood meel usoo diray buuxanaaqay ugu dira wuxuu yihi la mabcadka jaabiyan inaad iisoo uruurisaani kuuma dirin inaad dadkii ka qaado dadkii lahaana siisaan kugu soo diray wuxuu yihi cumar dadkii intaa markaan siiyey saddex meelood laba inta kale wax qaataan waaye way soo hartay dad meel wax la siiyaa la waayey haa wii fa ilanduy marka hadday saas tahay malaha aarkaas waxooga dacfi ku jirana waa ku xoogeeyeen cumar abdicaisoo diidana waa ku xoogeeyeen wada aar saxaabi oo dacfi ku jira shaaficiya agtiina xujaba kama ahaan jirine hadda say waxu jiraan hadda sidee waxu jiraan maya mafhuumka xadiidkaas taxta cumuumin hadduu soo galo waa laga codsan karaa bay yidhahdeen calaa kulli xaal halkaas bay qaybo ka baxeen marka waa naqlu in laga raro min mawdici rabbi lmilki xoolaha ninkii lahaa meesha uu joogo asalkuna waa inay wada joogaane oo fii fitrati maali fii fitrati wamaali fitradii iyo walmaali maal oo mimaa zukiya waxa laga zaka bixinayaa laa yusqiu farda faradka ma ridayana waad dhihi kartaa laa yasqutu fardu faradkii ma dhacayana waad dhihi kartaa labada waa xarakayn kartaa taasi waa mid wa fi takfiiri kafaara gudashada dihaar iyo nahaar ramadaan jimaac dhacay iyo kafaaratulyamiinkii iyo iyo waliisaai dardaaran la dardaarmay iga bixiya kafaara iga bixiya iyo walmanduuri xoolihii lagu nadray iyo haddii la naqliyo yasqutu faradkii waa dhacaya waxaan xoolahan aad naqlisay meeshoodii ka naqlisay ka guurisay hadday nadab iyo kafaara gud iyo dardaaran yar yihiin way kaa gudaysaa laakiin zakaad hadday tahay kaa gudi mayso mal farqu hadii badan baad fuqaha ahaydena fiqi soo dhegaysateene yaa isku day waxay yidhaahdeen masalada maxaad u kala qaadeen markii la yidhi waxay yidhahdeen laba marka koowaad zakaadku xadiidku ku soo arooraye kuwan kale wax gaara kuma soo aroorin maxaad qiyaasan u raacin weydeenna waxay dhaheen way fiicantahay laakiin waxaan qiyaasan u waajibin weynay waxan waa wax iska naadirahoo yaryar nufuusun fuqaraa say zakada uga shantirinayaan ay u sugayaan tani cidibo uma ogo ugama shantirinaysa dhahan saa darteed kasru quluubi masaakiina mustaxiqiinta ay sugayeenba maba jiraan bay idhahdeen sida tanay u jiraan fakafa xukmuhaa xukunkeeda saas uga fudaaday maadaama taaiirkeeda iyo sugitaankeedu ka fudud yahay halkaasay la tiigsadeene iyagala tahay meel banaan iskama ordin wax cadow nagu waajibiyana ma hayna yihahdeen صدقات النفل في الإسرار أولى وللقريب ثم الجاري ووقت حاجة وفي شهر الصيام وهو بما احتاج عياله حرام وصدقات النفل صدقات كالسنة واجب كهين في الإسرار إلا قرية أولى كهبون أي من الإعلان إلا موجيه وللقريب قفك إلا سيا كهبون من البعيد قفك كافك uma aljaari dariskaa ka haboon qofkii aan dariska ku ahayn wa waqti xaajatin waktiga baahida badan jirtaa ka haboon waktiga layska erladan yahay wa fii shahri siyaami bisha soonbaa ka haboon oo ka fadli badan bilaha kale markii loo ego wahwa sadaqadii nafliga ahayd bimaxtaaja waxay u baahan yihiin ciyaaluhu ilmihiisu xaraamun xaaraam way inuu sadaqaysto halkan wuxuu ka hadlay axkaam sadaqaat nafli in sadaqa nafliga sunnaha lala baxaay waxa qur-aanka fadligeeda iyo sunnaduba aada bay u sheegeen xoolaha in lala baxana qofku aakhiradiisa inuu waxgeysta waa loo baahan yahay dunida waad ka tegiye xoolahaagi waxa kaa raacaan oo kollab hadduu wax kaa raacayan waqafa kaa raaco wax intaad dhimato miisaanka dembigaagu inuu badan yahay baa dhici karta waxyaabaha ugu badan ee miisaanka xasanaadku ku raajixsamo waa waqaf ajir kuu socda inaad ka tagto waalkii biyaha hoyaray ku jireen hadday labaatanka sanee soo socota iyo soddon afartan sano dhibiq unay ku dhacdo maalin kasta oo maalin kastaba ajir kuugu dhibco dembina aan kugu soconin kani waa cuslaanaya laa shak saas darteed sadaqa jaariya way wanaagsan tahay hal xukuma wuxuu sheegay sadaqat lfardi iyo nafli ugu kala duwan yihiin oo koobaad sadaqat lfardi waxaa fiican inaad iclaamiso lagu ogaado bixintaada laba labada way u fiican tahay bay yidhaahdaano kow tabri'atu nafsi naftaada inaad beri yeesho oo muslimiintu beri aanay kugu tuhmin inaadan sakada bixinin kan sake ma bixiyayaa lagu dhihi beri waayo haddii lagugu tuhmo waxay keeni tuhuna diyaanadaada iyo diintaadaa la tuhmayaa waxaa imanaya shakiga qof aan zake bixinin ma muslim baa mise waa gaal arrintaasaad cerdigaaga iyo diyaanadaada u badbaadiso waajibku saaran weeye iclaami tan labaadi lacalla in lagugu daydaa laga yaabaayo dadkiina ay kugu daydaan israarkuna sunnadu ku fiican yahayo nusuus badan baa sheegtay ilaahay qur-aanku waa ka yidhi in tubdu sadaqaati fanicin maahi wa in tukfuuha wa tu'tuuha alfuqaraaa fahuwa khayru lakum haddaad muujisaan sadaqaadkii way khayr badanta haddaad qadisaan oad masaakiinta baahan siisaanna kasii fadli badan taataa idinka khayr badan nabiga cala xadiidkii toddobada hooska carshiga saarsanaya waa kii ku lahaa warajulun tasadaqa bisadaqatin faakfaaha xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinu bidixdiisu mooga midig waxay bixisay inaad qofka midigtaada ah miskiinkaa siiso wuxuusan koogeynka bixiaada waxaa kaloo nabigu ala slaam sadaqatu siri tudfiu adaba rabbi rabbi caradiisay damisaayoo ku caraysnaa baa rabbi kaaga raali noqdaa subxaanau wa tacaala walilqariibi qofka qaraabada ahna waa kaga sii haboon yahay sadaqada sadaqa markaad la baxayso qofka kuuxigaa u fiican taana waxaa u daliila nabigeena alay slam xadiidkii uu yihi asadaqatu cala lmiskiini sadaqa miskiinka sadaqada la siiya waa sadaqa wa calaa biraximi sadaqatu wasila riwaayadka qaarkood wa calaa biraximi intaani raximka taasiisana laba weeye sadaqana way tahay silatu raximna way kuu geli ajirkeedii sadaqa ajirkeedna way kuu geli labadaba maadaama ay kuu gelayso taasaa ka fadli badan dawi qurbaaga sadaqaadka sunankaa wey wax laga hadlayo uma aljaari dariskaa ku xigo isagana in la siiyo manaa qariibka waxaa laga hadlayaa xigtada qaraabadaa darisna waa dhowaanshihii kaleo guriga kugu dhowaan dariskuna xuquuq dheer buu leeyahay dadka kale ee muslimiinta ah ilaa lagu yidhi wallaahi laa yu'min man laa yaamanu jaaruhu bawaa'iqahu dadka kale halkaa lama geyn nabiguna waa kii dhaqaalaynta deriska ku yihi maa zaala jibriilu yuusilii biljaari xataa danantu anahu sayuwarisu inuu dhaxalka wax ku yeelan doono taa waxay tilmaamaysaa suu xoolahaaga xaq ugu leeyahay baabu shufcana xaquljaar bay tilmaamaysaa xaqa xoolahaaga uu ku leeyahay aljaaru xaqu bisaqabihi nawaasus badan oo dawaahira tilmaantay inuu xataa raashinkaad karsatee maraqa iyo hilibka inaad qaybqaybiso uu xaq u leeyahay wa waqti xaajatin xilliga la baahan yahay xilligay baahi badan jirto ee dadku aada u baahan yihiin bay sadaqadu ka fadli badan tahay xilliyada kale labadabaa waa lagu tilmaamay qur-aanka iyo sunnadaba sadaqada labada jeer la bixinayo xilliga aada loogu baahan yahay bay ka fadli badan tahay xilligan aada loogu baahnayn dadka biyo inaad siiso xilli biyola-aan daran jirto iyo xilli aan biyola-aan daran jirin kala fadli badan nabigana casan cusmaan ibni cafaan markuu jeyshulcusrati xoolaha badan bixiyey muxuu yihi maa dara cusmaana maa facala bacda alyowm cusmaan maanta kadib wax kasta uu sameeyo waxba dembi iyo dhiba soo gaarsiin maayaan waayo jeyshulcusrati bay ahaydo adayg iyo xaalad adag baa lagu jiray xaaladii adkayd buu xoolo badan sadaqaysta ciidanka lagu qalabeeyo lagu sahayo qur-aankuna wuxuu sheegay markay baahi badan jirtou tilmaamay falaqtaxama alcaqaba wamaa adraaka ma alcaqaba faku raqaba aw icaamu fii yowmin dii masraba maalin gaajo jirtana xoolaha bixiso baaba gidaar jannada kaa xiga xagga jannada looga boodaa jannadii gidaar baaba idiin dhexeeya xagga shi haddaad uga degto jannadii baad ku jirtaa maxaa lagoo gudbaa qoraad xoraysay iyo maalin baahi jirtood miskiin waxsiisay maalinka baahida jirta waa maalin cid waxsiisa uusa helaynin wey laakiin maalin la wada dharagsanyao ninkuu aqbaraba gacanta ugu ridayo iyo way kala daran tahay maalin cid jalleecda uusan arkaynin inaad waxsiiso yatiiman daa maqrabatin aw miskiinan daa matrabatin taana waxay tilmaamtay fii waqti xaajatin inay sii badan tahay camal kasta oo fii waqtin loo baahdana uu ka fadli badan yahay qaada kale cibaadadu xilliga la wada halmaamo ee nin walba naftaa la carab ay tahay bay u fadli badan tahay alcibaadatu fi lharji kahijratin ilaya soomaya xadiikii caqli imaam muslim warinaya saas darteed nabigu acmaal badan baa la weydiiyey oo afdalu acmaali uu siyaabo kala duwan u sheegay waxay yidhahdeen nabigu kolba xaaladda taagan buu filinaya afdaliyada waa nisba taa hadday taagan tahay taasaa u fadli badan xaaladda haddii lagu jira taasaa u fadli badan xaaladda haddii lagu jira taasaa u fadli badan sidaasuu nabigu dhihi jiray sal allahu alah ali wasalam wa fii shahri siyaam bisha soonna bilaha marka la yidhaahdo dee daan xaalad kala jirin bisha ugu fadli badan sadaqaadka inaad bixiso bisha soon oo iyana maxaa u weliide nabigay ka sugan tahay sal xadiidka caaisha kaana ajwa kaana ajwada kaana yumsusuucat ajwada annaasi wa kaana ajwada maa yakuunu fii ramadaana xiina yalqahu jibriil nabigu xilligaas ugu deeqsisanaan jiray ilahina wuxuu yidhi laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasanatun labadaas u geyso wahwa tasaduqii sunnada ahaa xaraamun waa xaraam inuu sadaqaysto bima xtaaja ciyaaluhu ciyaalkiisu waxay u baahan yihiin nafaqadii daruuriga ahayd iyadoy waajib u baahan yihiin sunnaan la bixi ma banaana sababtoo ah sharcigu iyadoo farad laga rabo sunnaan raadin lama ogolo awlawiyaadka sharciga faradka muqadam cala nafli ilmahana saasuu nabigu faray sal slam nin baa yidhi hal shilin baan hayaaye maxaan sameeyaa adiga naftaada ku barfaqay buu yidhi wuxuu yihi mid labaadoo dheeraadan hayaa xali islaantaada sii mid saddexaad baan hayaa ciyaalkaagaa sii baan haye xadiidkaa nabig alay sl waa kilahaa sadaqo waxaa u fadli badan maa kaana can dahri ghinan waxaa baa u fadli badan wabda biman tacuul cidda nafaqadu waajib ugu tahay kaga bilow umaka wa abaaka uma adnaaka fa adnaaka say kuu kala dhow yihiin saa darteed nin waajib sugayo sunno lagama ogolo haddaad tiraa bisha ramadaan ama maanta sunaa niyoori ma lagaa ma lagaa yeeli horta faradka samee baa lagu dhihi saa darteed faraa'idku intay taagan yihiin sunno iska ilow iqmaal qof miir bedelan gedgedi xagga kaga im waxba iska bedeli mayso kan caqligii uu joogo dhayadaad ka siiso waa soo toosay hadalkana toos buu u garaa durba waxay dhaheen ta labaadi taa iyadoo la eegayo buu sharcigu qofka naa'imka ah mukallaf ka dhigay marka qaarkoodna aafin dambaabay baa lagu xukumay qofku salaada hadday soo gasha waajibka muwasaca ah oo waktigii oo soo galay isagoo hurdo badan haysa uu seexdo kaga tagto ku dambaadi laakiin weli isagoon tukanin hadduu waasho intii dambe loo qaban maayo halka waxaad ka garatay qofka hurdo iyo qofka waashay inay axkaamtooda ayna isku mid ahayn qofkii isagoo waalan salaadi ay ka tagtay qadee lama dhaho soonkiina soo qadee la dhihi maayo laakiin qofkii isagoo hurdasma ay dhaaftay maalin ama salaadi dhaaftay falyusaliha idaa dakarahaa wey ninka hordaaye qof wax yar halmaansan buu shabahaa haadaa huwa alfarqu saas axkaamta lagu kala duway laakiin man yanaam qofkii seexda jamiica yowmihi maalintiisaoo dhan fasaxixi siyaam soonkiisa asixiya u asaxaydeh wain yufiq hadduu miyirsado muqman calayhi qof la miir daboolay bacda yowmin maalinta qaarkeed walow luxaydatan ilbriqsi yarba ha noqdee يصح minه sوم sوم baa ka asaxaya sلا في اmdhabi qowlka raajixa waxaa weeye wax yar hadduu maalintii ka miyirsado qadar maalintii kamiday cibaadana ka asaxaysay takliifna ay saarayd cibaadada taصxiixeedana inta suuragalay tahay waa la taصxiixiyaa halkaas aan marno qowl kale waxaa jira في madhabi ah aalibulymkaa la raacay aalibkii hadduu miyir qabayna waa la taصxiixin aalibkii haddii uusan miyir qabinna alxukmu lilgaalibi laa linaadiri inta yar soo qaad ma leh qowlkaasoo madhabka fuqahada niqaashka shaaficiyadu qaar qabaanna waa jiraan wa kullu caynin wasalat musama jawfin bimanfadin wadikrin sawma waxaa kaloo soomkii muftiru siyaama wa kulli caynin wax kastaoo cayn la taaban kara leh ama iri qaban karta oo wasalad gaartay musamaa jawfin wax jawf iyo gudo lagu magacaabo bimanfadin meel furanna ka gaartay wa dikrin xasuus uu qofku xasuusan yahay maca dikrin sawman sawm uu xasuusan yahay wuxuu wax kastoo gudahaaga gala oo meel godan oo duleeshoo jirkaaga ah gudaha u gala meel dariiqoo furaydoo bannaanna ka galana hadduu waxay gacani taabata ama eli qabata yahay soonkaaga waajibinayaa tusaalayaasha jawfka isagaa keeni doona saas darteed manaafidda maxaa ka mida afkii baa ka mida dhegihii baa ka mida sankii wixii kaa galay baa ka mida in manaafiddaa wixii caynee ka galee jawfka galaay inuu jebinayo waxyaabo badan baa lisu geygeyn karaa koway cuntadii iyo cabitaankii acaamkii iyo sharaabkii jebinayey manfad af bay ka galaan sowmaah taa haddaad ogolaateen waxaan afka ahayn ma lahayaa haa xadiidkii daqiiq ibni sabira wuxuu ahaa wabaaliq fi listinshaaqi ilaa an takuuna saa'iman inaad sooman tahay masanka biyaha ka ugu jid haddaadan sooman tahayna hau jiidin sababtoo ah dureelkanay biyihii ka geli karaan haddaad sankii ogolaateen oo xadiidkaa tusay dhegihiina sanka waa isu duleelaane waa inaad ogolaataan iyagana intaa haddaad ogolaataan wixii manfad furan oo gudo wax uga gudbi karaan oo dhan qiyaasan waa inaad ogolaataan halkaa marka la maro manaafidii tiri marka sankii iyo dhegihii afkii sooma haysid indhihiina ku dar oo indhaha iyo afka iyo sanku halkan dhexda ah hal magac bay leeyihiinoo xataa isu furan sooma hal magac bay leeyihiin iban dhakhaatiirta marka la yidhaahdo hal dhakhtaroo takhasus intaa gudahaana way leeyihiin sooma kasoo gudub meel kaloo wax ka gaara ma jiraan haa meelo muctaadaa jira sankii waxbaa lagu shubaa haddii la yidhi hoosna meelo duleeloo wax laysaga shubi karaa jira oo mararka qaarkood dawada las laysu raaciyo in la wadaagoo dabada ah iyo farjigoo rag iyo dumarba ay kala duwan intabana iyana manaafid furan wayee ku dar taa waa manaafidii furayd tii dadku ay furaan ama lisabab u furantana sidii jaraaxaadki iyana ku dar nabar baa madaxa kaaga dhacay guduhu u furmay ee dhegta wixii ka galay gudaha gelayey iyo wixii nabar meeshan ka galay guday wada galeen soomaa guday galeen waxbaa nabar feeraha kaaga dhacay dawadii lagu shubay gudaha gashayna jawf bay gashay ani afkaan ka soo geliyey iyo cuntadii dhinacaan ka geliyey soo isku mid maaha waxay ku leeyiin saa haddaynaan dhihin haddii faleebadii nafaqada ahayd halkan laygaga rakibo ama halkan feeraha caloosha lagu rakibooo la iga siiya cuntadii mama afurinaysaan idhahaysaan maya acaamkiiyo sharaabkii meeshoodii meel kale ay ka galeen haa de wixii meeshaa ka galaba inuu afurinaya iyana ogolaada mafhuumka qaabkaasa bay fuqahadeennu wax u qiimeeyaan oy masaa'isha axkaamta u tasiiriyaan oo u tafriiciyaan wa kullu caynin cayn kastoo wasalad gaartay musaman musamaa jawfin wax jawf lagu magacaabo bimanfadin meel furan oo duleeshana ka gaartay waxaa laga cararayaa halkan haddaad saliid mariso oo jirkaagu cabo waxma jebiso waayo meel duleeloo la yaqaano ay ka gaartay ma laha madaxa haddaad saliid marsato ama subag intaad dusha ka saarto ama baraf kulaylkii dartii baraf saarato uu hoos u cabaan biyihii gudaha ay galaan taana laguuma haysto maxaa sababa oo daliila nabig ala slam soomka markuu kululaada waxaa sugan inuu qabaysan jiray isagoo sooman jirkaa qabowga uu qabowsaday laa shaka masaamta dulduleelka timuhu inay wax gudaha u geli karaan wax afurana lama afuri jirin saas darteed manfad meel furan baa lagu yidhiye wixii jirku si kale u cabo isaga soonka ma jabiyo wey waxaa shardiga laakiin in wax layska ilaalin kara wy waxani waxa la yska ilaalin karaa inuu yihi halkan waxaa ku baxay waxaa ka baxay qiiqii cuntada jikaa lagu jiraa dabbaa la daminayaa qiiq waa baxaya la yskama ilaalin karo soonka ma jebiyo wadaad socotaa halkaas maalmahan roob ma di'in gawaaridaa qofta kugu hayso dabayshiibaa saa kugu kacaysa waxay dhaheen gubaaru ariiqi wadada boorkeeda kacaya ama dabayl baa soo kacday tid iska celin kartaa qofkana laa yukallifu llaahu nafsan ilaa wuscaha saa darteed markii joofka gaarayo waxaan leenahay mimaa yumkinu alixtiraazu canhu wixii la iska ilaalin karo waxaan la iskaba ilaalin karin suuqray baa tahay raashin baad ka shaqaysataa raashinkaaga budan iyo daqiiqa iyo burkaa ku badan budhiboo wax kugu duuloo ku galay soonka ma jebiso waayo waxaan risqigii iyo makaasintii raadashooduna waa wax sharci ah waxaana waxaad iska ilaalin karta maaha burkaa budha ka kacaysa iyo qiiqaa kacay iyo gubaaru ariiqaas iyo dhibaato ma laha waxaan la arkayna haddaba waxaan cayn hayna dhibaato ma laha waxaan cayntahayn maxaa ka mida waxaan bukaaqaa ka mida tan hadda neefta buf laysku siiyo oo kaleeto waxyaabaaan cayntan hayn bay ka mid tahay shardi kalena waa ku xihan yahay wa dikrin sawman sawm inuu xasuusan yahay intaasoo dhani markay joofkaaga wax gaarayo waa inaad xasuusan tahay haddii aadan xasuusnayna man akala aw shariba qofkii wax cunee caba isagoo halmaansan buri nabig alay sl slam soonkiisii falyutima sawmahu fainamaa acamahu llahu wasaqaa ilaahay baa ku siiyey haddii raashinkii aad cunaysayba halmaan dartii lagaaga daayey kuwana halmaan haddaad dawadii u dhaydo ama boortii madaxa u dhaydo hoos ugu dhacaan ama soonkii aad weysaysanaysay biyi intaa ishalmaato kor ugu jiidaaye nisyaanku waxba jebiyo jawf maxaa la yidhahdaa marka musamaa jawfinta ii tiri kalbatni caloosha wey calooshan kow wadimaaqi maskaxda waa meel godan uma almusuni ubucdiya kaadi haysta halkan kaadi haystaa mahaana la yidhaahdaa almusun jamcu mahaanatin mahaanana halkan hoose ee kaadi haysta iyo aagan gumeedka oo dhan baa mahaana la yidhahdo fii luqati alcarab wa duburin gadaal buu ka soo geliyey wa baatinin gudaha oo min udunin dhegtaa dhegta gudaheedana iyadana ku dar intaa waxaa lagu tiriyey qayb waxaa kale oo muftir siyaamka inaad ka badbaado ay tahay soomkaa uu soo ansaxo waalcamdi ulakas lilwadci galma iyo hawaan utagmadii in kas loo sameeyo iyadana soonkii waa burisaa wa xadiidkeedu hurayra waa nabigu calayh salaam waa kii riwaaya abu daawud ee sheeknaasay tasriixinayay ku lahaa wasum yowman makaanahu ninkii habeen maalinimo u tegay xaaskiisii kafaaradu soo ma aha waa iman doontaa minhaaj lama horordo haddaba hadduu ninkii isagoo soonkiisii xasuusan si ula kasa reerkii iyo xiriir gogoleed u dhex maro labadaba baqala sawmuhumaa soonkii labadaba waa ka buray waa kow wa bistiqaain iyo kas inaad isaga mantajiso haddaad kas gacanta isaga geliso duruufa kuu kalifto inaadan dambaabin weeye haddaad cudurdaar leedahay laakiin soomkii ka waran baala soomkii waa buray xadiidka abi hureyraa wuxuu ahaa nabg xasan uu yihi man daracahu lqayru falaysa calayhi qadau mata qofkuu soo dhaafo qada laguma laha waman istaqaa'a camdan falyaqdi qofkii kas isaga mantajiyase ha qadeeyo xadiidkana waa xadiid abu daawuud iyo nasaa-i ibni maaji imaam axmed iyo keyrku geliyan waa saxiix wey saa darteed wa bistiqaa'in ay camdan kas qofkii masag isaga matag isaga keenana soonkiisii waa buriye waa buray aw akhraja maniya ama mani buu iska soo saaray bistimnaain siigaysi buu isaga soo saaray ama gacan isaga keen ama jardi camiira buu sameeyey jardi camiira waa taqaanaan sooma curfiga fuqaada jalda camiira lagu yidhahda saa darteed qaarkood way kula hadday dhibaato badan ku qabsato qowlka fatwadii ibna cabaas adoo qabsanaya fajrida camiirata nina wuxuu yihi umii tajridu camiirata gabar camiira ay garaacaysay dadkeeda wax kale u qaateen calaa kulli xaal istimnaha ama caada siriya ama jaldi camiira midaad tiraahdaba qofku waa isagoo shahwadii iska keena isagu ama gacan ha isaga keeno ama gidaar ha isaga keeno ama si kale ha isaga keeno waxaan xiriir gogoleed ahayn hurdo iyo xilligu hurdana aan ka iman khiyaar la-aanna aan kaga iman baa istimna la yidhahdaa isagu ficil iyo dadaal uu sameeyey oo ku ku yimaada tafikirka iyo eegista ku timaada maaha isagu inuu fal sameeyo weeye ay biyii ka yimaadaan marka shahwada saa lagu keenana wuxuu yidhi soonka way jebisaa wuxuu yidhi laba arrimoodba kow qiyaasan cala aljimaaci liannahaa fii macna aljimaaci waxaa qiyaaska xoogeynaya wejkiisu aad u caddaanayaa bay yidhaahdeen aacaamu waasharaabu way jebiyaan laakiin sidii abiiciga ahayd haddaadanu cunin ood fareebooyin nafaqaa isku rakibtana qiyaasan cala acaami fii macnaahu qadaau shahwati acaam weeye iyana way jebinayaan kadalika qadaau shahwati alfarji inaad biariiqa aan jimaac ahayn ku gudatood iska keentayna qiyaasan calayha waxay dhahan qiyaaska iyagaa waxaa xoogeynaya cumuumu xadiidi abi hurayrata cinda albukhaari soonka markuu ka hadlaya xadiidu qutrigii waa ku lahaa yatruku طacaamahu wa sharaabahu wa shahwatahu min ajli cuntadiisii iyo cabitaankiisii iyo shahwadiisii buu darteed uga tegey waxay dhaheen saddexdaa haddii la ysku cadfay cadfu lmufradaatna ay tahay ishtiraak fi lxukmi inay wadaagayaan waa ijmaacu lusuuliyiin usuuliyiintu waa isku raaceen noocan dalaalatu likhtiraanki la daciifinayay ma ahano taasi waa cadfu ljumal cadfu lmufradaatku ishtiraak fi lxukmi waa ijmaac saa darteed haddii shahwadii acaamka laga caam laga tegi waayey sharaabna laga tegi waayey soonka jebiyaaye shahwadii laga tegi waayena waa inay jebisaa wa shahwatahu markuu yihina ma kala qaadin bijimaacin aw istimnaa'i halkaasay fuqahadeenu la mareen jamaahiiru ahlilcilmina saasay qabaan ninkii dood kala qaban tiis isagaa cadaysan anuu horaa ilayhi fiqi madhab baan akriyay fiqi muqaaran ma akriyayo wasanna maca cilmi lguruubi yuftiru bisurcatin wa caksuhu tasaxuru sunankiibuu galay mubtilaadkii markuu ka baxay wa sunna waxaa la sunneeyey maca lilguruubi dhicitaanka qoraxda markii la ogaado yuftiru inuu afuro bisurcatin degdeg wa cagsuhu cagsigiisoo inaan la dedejin oo la daahiyo baa sunnaha atasaxuru suxuurtiina tacjiiru liftaari wa taakhiiru suxuuri baa sunna ah laakiin markaad iftaarka afurka dedejinayso ma cilmi lguruubi dhicitaankii ood hubta wey markaad ogaato qoraxda inay dhacdo aada hubsato markaaba durbo inaad afurto ayaa sunna ah suxuurtana inaad dib dhigto ayaa iyana sunna ah nabigana waxaa ka sugan calayh isalaatu wasalaam fi saxiixayni xadiidkii sahli bni sacdin laa yazaalu nnaasu bikhayrin maa cajalu lfitra dadku khayr kama zuulaan intay afurka dadejinayaan riwaayadka sababta loo dadejinayay riwaaya abi hurayra ku dartayoo xadiidka abi hurayra radi allahu canhu ibn maaja hu wariyo xasanah baa wuxuu leeyahay faina alyahuuda yuakhiruuna yuhuud baa dib dhigta idinku dedejiya amaa taakhiru suxuuri asal waxawa xadiidka abidardaa ee abaraani fi mucjam ilkabiir ku wariyey ibn sheekh naasirna waa saxiixuu leeyahay wuxuu leeyahy halaatu min akhlaaqi nubuwa saddex dhaqankii iyo dabeecadii ambiyada laga soo gaaray ka mid tahay saddexdaa waxay kala ahayn tacjiiru liftaari wa taakhiru saxuuri wawadcu lyamiini cala ashimaali fi salaati marka la tukanayo midigta midigtu korayso bixda la kor saaro afurka in la dadajiyo suxuurtana la dib dhigana akhlaaqdii dhaqankii ambiyada laga soo gaaray ka mid tahay waxaan filayaa sheekh naasir waxaa jira xadiid kale oo fi silsila saxiixa turuq badan uu ku tasiixiyo uu leeyahay nabigaa yihi bakiruu biliftaari wa akhiru saxuura suxuurtana dib dhiga afurkana dedejiyo siiqatu lamara masaa darteed wa sunna waxaa la suneeyey mac cilmi lguruubi iyadoo lala jira ogaanshaha la hubo qoraxdii dhicitaankeeda yuftiru saayimku inuu afuro bisurcatin si degdega wa cagsuhu degdega cagsigiina waxaa sunno ah oo dibdhigiya atasaxuru suxuurtii in la dibdhiga iyadana sunno ah markaan afura maxaa sunna inaan ku afuro walfitru in la afuro bilmaayi biyo lagu afuro lifaqdi tamri timir la waayey darteed ayaa sunnaah markaad timir weydo halkaa waxaad ka garatay timir baa sunnaah haddaad weydana biyo inaad ku afurtaa sunnaah masalada wuxuu tilmaamaya xadiid anas radi allahu tacaala canhu wa ardaahu ee bacdu asxaabi sunan abu daawuud iyo tirmidi iyo keyrkood wariyeenoo isaguna saxiixa anas wuxuu leeyay kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam yufiru nabigu wuxuu ku afuri jiray calaa rutabaatin rutab waa nooc timirtu intayna aada u bislaanin uu ku afuri jiray qabla an yusalliya inta aanu tukanin fain lam yakun hadduu rutab waayo fa calaa tamaraatin dhowr xaboo timir uu cuni jiray fain lam takun tamaraatun timir haddii la waayo xasaa xasawaatin min maayin biyuu dhowr jeer kaban jiray saasuu nabigu yeeli jiray wi sal slam isna wuxuu ku yihi timir haddaad weydo rutabki iyo timirtii waa min jinsin waaxidine biyo ku afur wafitru in lagu afuraa sunaa bilmaayi biyo lifaqdi tamri timir la waaye darteed biyo ugu afur laakiin timir heli karta timirta ku afur waxaa kaloo sunaa wagaslu man ajnaba qofkii jinaaba ku dhacda inuu qabaysto qabla alfajri salaada fajarka ka hor salaada subax ka hor qofkii jinaabo qabaaye inuu qabaystaa sunnaa waajibsa maaha oo adoo junuba hadduu waagu kuu bariyo inay soonkaagii asixioodun qabaysani iyadana nas baa ku sugan oo xadiidkii caaisha iyo umu salama weye radia allahu canhuna waardaahum intii ay amiir xilligii amiirkii madiine marwaan ibn xakam intuu usoo cidiray uu weydiiyey arrintaa ka warama uu yihi nabiga isagoo janaabo qaba min min jimaacin laa min ixtiraamin baa waagu u baryi jiray kadibna wuu qabaysan jiray waana soomi jiray haddaba maxaa sunno ka dhigay nabigu saacaduu samayn jiray khuruuja min alkhilaafi khilaaf baa laga baxayaayo culimmada qaar baa waajibisay oo tiri soomku asixi maayo oo nabigaba daliilkiisii kan hadduu yahay iyagu maxay deliishadeen iyana xadiidkanay deliishadeen walidaalika imaamu طaxaawi fii mushkil اaaaar masaladan baab buu u sameeyey fii bayaani mr fii bayaani mushkili marwiya fii hada baabi xadiid waxaa jira kale oo sababtii ummahaat اlmuminiin in la weydiiye keentay abu hurayra wuxuu yihi radi allahu canhu ardaahu qofkii junub waaguu u baryo isagoo jinaabo qaba lam yasix sawmuhu soom kama asixo waa lagu qabsaday markaasuu wi lam yaqulhu abu hurayra inamaa qaalahu muxamadu sala اla alay slam hadal abu hurayra ma aha nabi maxamed baa saa yihi warkii baa marwaan loo keenay oo amiiru lmadiine ahaa marwaan ummahaat lmuminiin buu u diray arrintan ay soo sheegeen markay soo sheegeen wuxuu yihi waxaan kugu waajibiyey abu hurayra u tag u sheeg xadiidkan abubakr inay ka soo maqashay ninkii waa soo baxay abu hureyra waadna saasaad nagu tiri saasaa dhacday xaggaa la ii diray warkaasaan soo maqlay u sheeg baa layihi saasaa kugu imid wuxuu yihi maa ana samictuhu anuna bay kala maqan nabi sal slam walaakin xadaaniihi lfadl bni cabaasin can rasuuli lahi sal slam fadl bni cabaas baa nabiga iiga sheegay saa inuu yihi buui xadiidkaasi sanad ahaan waa saxiix sidaa darteed xadiidkaa muujibkiisu waa inay waajib tahay soonka in ansaxayna kuwan kale waxaa lagu jamciyey marka waxaa looga jeedaa ta'kiid iyo inay fiican tahay qabla alfajri qabayso oo ariiqada shawkaani iyo caadi ahaan masaladan mehe masaa'il kale ay maraan maxaa loo mari waaye oo maxay tahay haddii nabiga amar ka sugnaado isaguna wax ka duwan sameeyo ficilku min khasaa'isihi maandhahna xadiid kalea loo diiday oo nabig cala salaam baa int waxaa sugan sunanka intii loo yimid baahe rasuulkii ilaahayow midkaanna waa junubayaa waaguna waa u baryayaa isagoon qabaysanin soonkiisu muxuu samayn markaasuu wuxuu yidhi aniguba waan sameeyaa waxaa la yidhi annaga nala mid ma tihin wuxuu yidhi waxaan rajeynayaa an akuuna akhshaakum lilaahi waaclamukum bimaa yattaqi idinku cabsi badana wiiiska igu baan rajeynayaa inaan ahay halkaa in lagu daydo waa sugay soo maaha isagay khaas ku tahayna meesha ka saar marka maxaan ku soo ururinaa waxaa sunno ah gaslu man ajnaba qofkii jinaab jinaabo ku dhacday inuu qabaysto qabla alfajri inuu qabaystaa sunnaa saas halkaa lagu soo ururiyana waxyaaba musanankii markaad ka baxdo makruuhaadkii baan gallay waxyaaba soonka aan jebin laakiin laga fiican yahay baa jira laakiin idinku soomaaliya ad haysataan soo kale jebiyaan wayukrahu waxaa karaaho laga fiican yahay alcalku xanjada in la ruugo xanjada ruugitaankeeda waa laga fiican yahay soobkasta ma jebiso shardi baa ku xihan waan ka sheeg waan sheegi doonaa wadawqun cuntadii in la dhadhamiyey inay cusbo leedahay iyo inay yar jilicday iyada waa laga fiican yahay laakiin soomka ma jebiso waa laba waxtijaamun in la istoobana waa karaahiyo waa laga fiican yahay soom kasta ma jebiso wamaju maain biyo inaad tuftood buluqluqato biyo afku cabaar intaad ku haysa aada baad u oontay biyo afku inaad cabaar intaad ku qabato iska tufto oo qabowga hoosa u duxa aad tiraahdo iyadana waa karaahiyo laga fiican laakiin haddaad hoos waxgeliso soomka ma jebiso cinda fitrin marka la afuraya min siyaamin soonka marka laga afuraya ka hor halka wuxuu ku yidhi wayukrahu alcalq alcalqu waxaa la yidhaha xanjada waxyaabaha la ruugo o dhan baa la yidhahdaa ruugitaanka la liqamaa waxa sida xanjada loo ruugo fuqahadeedna waxay u qaybiyeen laba waana labada xanjooyinku ay qaybsamaan xanjadu hadday tahay nooca qoyaanku markuu taabto sii adkaada sida beeyadeenna iyo kuwa lamidka ah dhib malaha hadday noqoto nooca yaraade ee miilme ee wax ka soo ee wax ka soo kuwaxye sida xanjooyinkeennan magaalada ee wax saarsaaran yahayna soonka way jebin saas darteed waxay ku leeyihin idaa kaana mimaa yataqaacu oo mimaa yataxallalu labadaa erayba waa adeegsanayaan hadduu wax ka soo gonayo nin raashin cunay baad lamid tahay laakiin xanjadan beeyada ah ama iyadii oo hadda xataa baca lagu xirxiray magaalada way taallaa tan adag fuqahadii hore erey aada u isticmaalaan baa jira waxay dhaheen idaa kaanat mimaa yataxallabu wax lismaya hadday tahay oo waxun kasoo nuxura ka soo baxayo soonka way jebin taa lama ogola laakiin mid aan nuxur ka soo bixin oo markaad sii rugtaba sii adkaata oo qoyaanku markuu kusii bataba dhagax sii noqota taas waa ruugitaankeedu dhib ma laha waxay yidhaahdeen famaa xukmu lisdiraadi minha xukmu man yasdaridu yasdarid inaga aadama isticmaalan laakiin muslimiintan maroki iyo jazaa'ir iyo ereygaas isdarada aada bay u isticmaalaan qofku markuu intuu meel welibi wax ka soo cuno fulaan isdarada bay ku dhahayaan waxaa weeye waa min azaadi isdiraadka waxaa weeye ninkii xanjadii intuu ruugo wax ka muudsada wax kale kama muudsan laakiin ruugitaankuu ruugaya candhuuftiisiibaa ururaysa oo ka dhalanaysa candhuuf buu xididadiisii iyo iyo qubankiisii kaga dhaliyey candhuuftiibuu dib u liqay oo soo oonka isaga jebiyey ninkaa man yasdarid ma xukmu lisdiraadi xukmu lisdiraadi iyadoo haddayna dhacaan iyo mimaa yataxallaba inayn dhib ma laha candhuuftaada inaad liqda kuu banaanayd tan intaad ku dhex weeyeysay dib inaad u liqdaay waxba ma soo kordhin laakiin shardigu min anlaa yakuuna mimaa yataxallabu waa inayna lismayninoo iyadu wax kasoo nuxura kasoo duxaynin oo mid duxla aynan ahayn saas darteed calagan la sheegayaay waa midda adkaanaysee wax duxiya nuxuroo kasoo dhiiqaya aan lahayn wey wadawqun dhadhankana dhadhanku guda lama gaarsiinin laakiin gabadhu raashinkii karinaysay hilibkii ma jilcay iyo cuntadii ma bislaatay iyo weliba ilmihii yaraa aan wax raamsan karin intay u raamsato iliga ugu jilciso markuu googoor inay siiso iyadoo iska ilaalinaysa gudaha waxun u galahay dhib ma laha taa waxay dhib ku lahayn waxaa taqaanada ogoshihiin baa jira biyaha haddii luqluqluqdo ood weysaysanayso ood cadayanayso biyaha nafkaad geliso haddaad liqday way jebin soonka sooma laakiin luqluqashadan waa caadi maalin kastaad samaysaan oo dhib uma aragtaan biyihii jebinayey aniga haddii raashinkii afkanun aan geliyoon gudaha u dhaafinin biyihii waxba kama duwana saa darka gabdhaha waxaa u furan raashinka cusbadiisa iyo bisaylkiisa inay tijaabiyaan waxaa kaloo hooyooyinka u furan inay ilmaha intay u ruugaan iyagoon liqin markay u jelciyaan ilmaha ay siiyaan waa laga fiican yahay dee ka maarmi karto laakiin xaaraanna maaha dembina ma aha soonkana ma jebiso wadawqun ay dawqu acaami cuntadii in la dhadhamiyo carabkiiyo la saarsaaro aad tiraado dhib ma laha xataa timirta ilmuhu haddii uu dhasho oo timirtii dhan xalaga in loo mariyo la rabo afka waa loogu jilcin karaa adoo sooman inay wax kugu duxdoon iska ilaali wamaju maain cinda firi min siyaam laba macnaa la macnayn karaa inuu luqluqata marka afurka la gaaro waa karaahiyo saa waa daahirka cibaarada cinda firi min siyaam markaad afurayso inaad inta biyo qaadato aad tiraado inta wax kale intaanan gelinin waa luqluqan taa waa karaahiya buu leehay karaahiyada in la tafsiiray u baahan shuraaxda qaar waxay leeyihiin liannahu israafun fi lmaai wey israaf fi lmaai baa ka dhalanaysa leeyihin qolada waxay leeyihin maya saa ayaan la dhihin waxaa karaahiya looga dhigayaa xilligaa la afurayo waxay ahayd sunnadu timir in lagu afuro biyo haddaad ka horreyso waan uluqan tiraahdo sunnadii baad meel kaga dhici taana ishkaalkeedu wuxuu imani ninkan wuu luqluqdee ma afurin afurku wixii lalliqaa la yidhaahdaa qaarna waxay yidhahdeen cinda fitri min siyaam cinda qurbi lfitri weeye afurka marka la gaara maaha calaa kulli xaal daahirka jumladaasi si loo tafsiiri lahaa shuraaxdii iyo fuqahadeennu aad bay xoog isugu qabqabteen ama stiyaaku saaimin bacda zawaal waktira lam yukrah wayaxrumu lwisaan ama stiyaaku saaimin nin sooman inuu cadaydo bacda zawaali zawaal iyo duhur iyo xilli la gaaray wixii ka dambeeya fakhtira waxaa la doortay cinda alimaami الnawawiyi wagayrihi lam yukrah inaan la karhin lidaliili weeye ama fi lmadhabi lam yukrahdu waa daciif almadhabu yukrahu الsiwaaku bacda الzawaali liلsaa'imi waa makruh masaladaas waxay u ikhtiyaarkoodaasi cumuumka axaadiiu siyaaq siwaaq maca kulli wuduuin maca kulli salaatin taah iyo nas sariixa inuusan jirin oo nafyinaya ama karaaha ka dhigaya bay cussadeen culimmada qaybta tiri waa karaahiyana karaahiyadii waxay u cuskadeen xadiiu lkhaluufu fami saa'imi atyabu cinda allaahi min riix ilmiski khaluufka urka afka qofka sooman ka soo baxaya waxay yidhaahdeen waa tagayurka iyo isbedelka afka ku dhacay cuntola-aantii qolada tiri waa la cadayi karaana waxay leeyihin khaluufku caloosha maran daacada iyo gufaacada ka timaada weeye oo xogay shiir bay leedahay ma taasaa khaluufku mise waa kan afkaa laysku hayaa inay fuqahadeennu yidhaahdaan yaan la cadayanin kan afka weeye tafsiirka xadiidka ay qaateen bay ka laasimtay oy ka dhalatay lilmunaasaba waxaa jirta qisa imaamu طabaraani fii macaajimihi اlkabiiri iyo musnad shaamiyiina iyo kayrkooda uu ku warinayo oo loo daliishaday siwaaq bacda الzawaali inuu sunno yahay oo laleeyahay mucaadi bni jabal radia allahu tacaala canhu waardaahu ayaa la weydiiyey arrinkaas markaasuu wuxuu yihi cadayda markaasaa waxaa layihi khaluufkiibaa wax noqon markaasuu wuxuu war khaluufku min albacidati calooshuu ka yimaadaaye afkiinan ha qurminina af qarmuun ilaahay looguma dhowaade muwaadinta qaarkood waxaa laga yaabaa dadku in ishtibaah ka galo xaafid ibn xajar baa fi talkhiis alxabiir ku yihi biisnaadin jayidin sheekh naasirna fii bacdi almunaasabaat oon u malaynaya daakiradu khawaanatu weeye inay tamaamul mina ahayd buu xoogay istinaasay oo ixtijaajay qisaduna ma sugna anuu ma garanayo waxa ku xukme wuxuu sababta xaafid ibna xajar sanaduhu jayidun uu ku yiri ma garanayo sababta kitaabka talkhiis alxabiir wuxuu ka soo khulaaseeyey kitaabka asalka u ah waa albadr lmuniir oo siraajdiin ibn muraqin uu iska leeyahay xadiidkan qisadan waxaa asal ahaan keenay badrudiin ibn muraqin baa keenay siraajdiin ibn muraqin baan leeyahay baa qisadan keenay fi badr lmuniir qisadan sanadkeedi iyo dacfigeeduu sheegay xaafid ibn xajar wuu talkhiisiyey bisanadin jayidin buuna yihi laakiin xaafid ibn xajar fii munaasaba ukhra waxaa kaloo qisadan sheegay oo sanadkeedii keenay alimaamu zaylaci fii nasbi raayo sheekh naasir sheekh xaafid ibn xajar wuxuu talkhiisiyey nasbiraayo الdiraaya kitaabka la yidhaahdo addiraaya markuu qisadan keenay wuu daciifiyey oo weliba cilalka ku jira uu sheegay halkan badrulmuniirkana cilalkan laftoodaa ku qora inuu ibnu buraqin ku sheegay marka talkhiiskiisi wuxuu sidaa ugu yidhi aduga haysamina fii majmuci zawaayi waa tadciifiyey qisadana waxaa lagu daciifinayaa nin la yidhahda bakr ibni khumays baa sanadka ku jira oo daciifa sanadkii dacfigii haddana rag kaloo majaahiila ku jira sheekh naasirna aakhirkii waxaan arkay isagoo silsila daciifa qisadan kusanadka ku takriijiyey daciifinaya isaga laftiisu marka markaa intuusan takriijin bay ahayd tamaamul minaha markuu istishhaadaya marka masaladaas xaafid ibn xajar baa talkhiiska sanaduha jahidu yiri iyo sheekh naasir baa istishaaday tamaamul minaha yaan idinku dhuumanin sanadka waa daciif xaafidna waa daciifiyey meel kale oo fi diraayo ku daciifiyey sheekh naasirna silsila daciifa oo akhiiran ku takhriijiyo ku daciifiyey kuwan inaan idii gabanin baabil faydan baan u sheegay wayaxrumu wisaal wisaalkii iyo xiriirintii soon aan loo kala afurin oo xiriirin afurkii iyo suxuur midna aan lahayn isagana xaraam weeye oo soonkaasi ma banaana nabigaana reebay calayhi salaatu wasalaam saxaabada nahaa can ilwisaali fi siyaami wisaal fi siyaamna waxaa weye maanta saad u soo maray maadan afurin mana aadan suxuurinin maalintii kalna waad ku bixisay taa lama ogola khasaaista nabigeena ka mid ahay sala allahu alay ali wasalam wa sunnatu siyaamu yowmi carafa ila liman fi lxaji xaysu adcafa وست شhوال وبالولاaء أولى وcاشuراa وtaaسuعاay sooمkii فردkaha iyo suنankiisi iyo مaكروهaaتkiisii markaan ka baxnay baynu waxaan gelaynaa sowم التطawع soomkii sunada aha waa kee isagana isagana wuxuu kaga hadlayaa in shاء الlahu taعaaلى afartan beyd ee soo socda kadibna sowم المحaرم buu soomka xaaraamta u gudbayaa وasunaة waxaa suno ah صiyaamu yومi cراaفة yowma carafa in la soomo waa sunno ilaa liman qofkii fi lxaji xaj jooga xaysu adcafahu markuu u daciifinayo wuxuu yihi dadka guud ahaan soomka yowmu carafa waa sunno laakiin qofkii yowma carafa carafa taagane xaj jooga soomkuna uu daciifinayaay isaga waxaa sunnaa inuu iska afuro ama sowma carafa inuu sunno yahay xadiidkii imaam muslim wariya abi qataada ka mid a صyaamu yowmi carafa axtasibu calى اllahi an yukafira asanata almaadiya wasanata alatii bacda sanad hore iyo sanad danbaa dembiga lagu dhaafaa taasaa u daliila qofka xajka jooga inuu iska afuro waa ficilkii nabiga sal l slam cumuumanna wuxuu yihi khuduu canii manaasikakum lacalii laa alqaakum bacda caami haada sanad kadib inees arag baa laga yaabaaye soonka si fiican axkaamta xajka iga qaata maalinkaasaa nabiga waxaa la isku qabtay wuu sooman yahay iyo ma soomana umulfadli alfadlin cabaas hooyadii baa u dirtay caanay u dirtay waxoogay biyo lagu daray isagoo taaganoo hashiisii dushiisa fadishaga saaran bay waxay tihi waynu tijaabine caanahan u geeya nabig alai salaam waa la fiirsanayaa waa loo geeyey waa qaatay waana cabin inuu afuranaabaa halkaa laysku wada raacay oo sugnaatay ficilku waa saas amaa xadiidka lehnahaa can sowmi yowmi carafata bicarafa maalinta carafa carafa in lagu soomuu nabigu reebay xadiidka xadiid daciif oo aan sugnayn wey laakiin qofkii camalkii xajka uu ka daciifinayo sunnadu waa inaadan soomin wa sitti shawaalin lix shawaal ah in la soomana waa sunna waa xadiidka imaam muslim wariya abi ayub alansaari man saama ramadaana uma atbacahu sita min shawaala lix shawaala raaciya kaana ka siyaami dahi wa bilwilaayi in la xiriiriyo baa awlaa habboonoo fiican lixdaa inay xiriiraan oy soomka durbo ku xigaan iyagana isku xigaan baa fiican laakiin haddaa dib dhigtood qaybqaybisana way asixi daahirka waxaa laga qaatay laba arimood uma atbacahu lafdu itibaac baa wuxuu keenayaa bay yidhaahdeen inaan laga fogeynin oo taabic iyo matbuucu ma kala fogaadaan qadru daruurada oo maalinka ciidda ah maahane waxaa kaloo laga qaatay yidhahdeen cumuumka shariicadu waxayna fartay khayraadka in loo degdego in ajali waxaad noqon doonto war looma hayo saa darteed durba inaad dedejiso ood wada raaciso saasaa fiican laakiin laazim maaha وعاشوراء عاشوراء in la soomo iyo وتaasucaa sagaalka محرم iyo tobanka محرمna waa suنة أmا tobanku xadيiثka أبي qtاaدe cرفo sheegay baa qaybtiisa dambe waxay ahayd وصiyaamu يومi cاشhuراء أxتasiب عalى اللahi أن يukفira السنة التيi qabله sanadkii hore in laygu dembi dhaafaan rajeenayaa nabigu waa soomay dadkana waa amray soonkeeda amaa yowmu taasuucaa isna waa xadiidkii ibn cabaas ee muslim wariyey oo nabigu yidha in cashtu ilaa qaabilin laa soomana taasic sagaalka waa soomaya mana noolaane nabigu alay slam uu dhintay taasay culimmadu waxay ku fasireen sagaalkiiyo tobanka waa la israaciyo waxaa kaloo sunaa wa sawmu litnayni maalinta isniinta kadal khamiisi sidoo kale khamiistana in la soomaa waa sunna maca ayaami biidin maalmaha bishu cadcad saddexiy tobanka iyo afariy tobanka iyo shaniy tobankaana iyana bil kasta in la soomo waa sunno saddex kaloo sunan uu sheegay oo sunan usbuuc iyo sunan shahri ah usbuuca isniin iyo khamiis baa sunnaa in la soomo nabigaana soomi jiray cala salatu salaam oo xadiidka abi hureyraa wuxuu ahaa nabigu wuxuu soomi jiray labadaas sababtu u soomayana waa la weydiiyey markaasuu wuxuu yihi khamiista iyo isnaynta tucradu acmaalu yowma inayni wاlkhamiis maalinta isnaynta iyo khamiista acmaasha usbuucii rabbi loo geeyaa loo bandhigaa waxaanan jeclahay an yucrada camalii waana saaimun anoo sooman camalkayga in loo geeyo saasaan jeclahay camalka sabxadan inuu ugu bilowdo maalmahan cusub soosoo ugu khatima saasaan doonayaa ama ma ayaam lbiidi nabigeena xadiidka abu hureyra waa kii ahaa xadiid abu hureyra laga wariyey in kunta saaiman haddii aada soomayso fasum ayaama alguri maalmaha cadcad soon yani ayaam albiidi maalmaha cadcad soon maalmaha cadcad waa kuwe iyadana xadiid abi darin baa sheegay oo nabig ala slam wuxuu leeyahay idaa sumta min ashahri fasum alaaata cashara wa arbacata cashara wa hamsata cashar haddaad bisha soomayso saddex iyo tobanka afar iyo tobanka iyo shan iyo tobanka soon saddexdaa marka lagu yihi xadiid kalena ku yidhi in kunta saaiman fasum ayaama alguri ayaama albiidi waa labadaasa iswaafaqaya biid maxaa loogu magacaabay waa habeenadu dayix ugu cadyahay wey habeenkii oo dhanna dayix iftiinkuu soo jeeday wada cadda qayb hor iyo qayb damba waajiz liman sharac fi nafli waajiz banee liman sharaca qofkii gudagala fi nafli soon sunaa an yaqطacahu inuu gooyo bilaa qadaain isagoon qadaynayni soon sunaa qofkii gala inuu iska afuri karo isagoon soo qadaa lalahayn arrintaa baneen nabigu wainaydan saaimu waa kii yidhi waxaana ka sugan nabig ala slam xadiidkuu leeyahay umuhani asaa'imu lmutatawicu amiiru nafsihi qofka sooman ee sunno sooman isagaa isxukuma in shaaa saama wa in shaa aftaa hadduu soomana doonana wuu afuri hadduu doonana wuu soomi qadana laguma laha walam yajuuz ma banaana qacun in la gooyo oo la jebiyo limaa qad furida wixii la farad yeelay un cajzi iyo cudurdaar inaad yeelata maahane soon waajiba ama nadara ama qadaa ama kafaara ama kii ramadaankamaa inaad iska jebisa lama banaana cumuumkii baana loo daliishaday qowluhu tacaala walaa tubطiluu acmaalakum camalkiina ha burinina camalku hadduu waajib ahaa burintiisu haddaba ma banaana iyo jebintiisu walaa yaصixu sawmu ywmi اciidi sawmu ywmi اlciidi wa ywmi tashriiqin walaa tardiidi walaa yaصixu asixi maayo sawmu ywmi اlciidi maalinta ciidda ah in la soomaayo soonkaasi asixi maayo wayowmi tashriiqin ayaamu tashriiqin la soomana asixi maayo walaa tardiidin maalinta shakigana asixi maayo ee taradudka ku jiree ma shacbaan baa mise waa ramadaan laleeyahay halkan mualifku wuxuu kaga hadlay soomka aan asaxaynin soomka aan asaxaynin halkanna waa laba qaybood kuwaan ka asaxaynin dadkao dhan waa sawmu yowmi alciidi xadiidka cumar bn khaaab ba wuxuu radi allahu tacaala canhu ardaa ee bukhaari muslim wariyeen inuu leeyahay ina haadayni yowmaani labada ciidood buu ka hadlaya waa laba maalmood nahaa rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam can siyaamihima in la soomo nabigu uu ka reebay yowmi ciidikum min yowmi fitrikum min siyaamikum waalaakharu yowma ta'kuluuna min nusukikum maalinka adaaxida la gowraceed cuntaanayo maalinkaa soonka ka afurtaan labadaa nabigu soonkooda waa diiday soonkuna ma asaxayo macnihii soomka iyagu akli wa shurbi weeye soonkuna cunto iyo cabitaan in la diida weeye soonka nooca labaadi wa yowmi tashriiqin waa midaan dadka badankii ka asixin laakiin dadka qaar baa loo ogolaaday ayaamu tashriiq inuusan ansaxayninna waa xadiidkii imaamu muslim wariyey ee nubayshata alhudali radia allahu canhu ardaahu uu nabigu yihi ayaamu tashriiqi ayaamu aklin wa shurbin wa dikru llaahi waa maalmo dikri ilaahi iyo cunto iyo cabitaan wey maalmo soon ma aha ayaamul ciid bay ka tirsan tahay keliya waxaa loo ogolaaday qofkii dee soonka lagu yeeshay ee tamatuca ee hadiga waayey ayaam iaji alaaata ayaamin fi lxaji ha ku sooma la yihi xajna acmaashiisii saddexdaa maalmoodun ka laaban tahay baa mina inuu ku sooma loo ogolaaday waana xadiidka caaisha ibni cumar oo bukhaari warinayo lam yurakhas fii ayaami tashriiqi an yusanna ilaa liman lam yajid ilhadya maalmaha tashriiqa in la sooma lama ogolaanoo lama ruksayn ilaa qofkii hadyi aan heli karin maahane taan ayaamu tashriiqa wey daliilkeeda walaa tardiid ilyowmu shakigana yowmu shakiga gaar ahaan wuxuu u jeedaa yowmu shacbaan ugu dambeeya ma shacbaan soddonkeediiba mise waa ramadaan kowdeedii shaki ku jireen kala cadaan xadiidka camaar baa la dariishanayaa ee nabigu yihi uu camaar lahaa man saama alyowma aladii yashuku fiihi faqad casaa abaalqaasimi sala allahu alayh waalih wasalam maalintaa qofkii soomaayey nebi maxamed buu caasiyey oo soonkaasaa macsiyaa laftiisaba qurbama noqon kara marka isna ka asixi maayo masaladan u dambaysa sowmu yowmi shaki baa wax laga soo reebay laa an yuwaafiq haddii uu waafaqase maya caadatan caado uu lahaa aw nadra nadar uu galay aw wasala sawmu sawmuu la xiriirinayo bisawmin mara sowm hore uu soo socday halkan wuxuu ku leeyahay haddii caado uu lahaan jiray qofku wuu soomi karaa maalintaas caadadiisu laba xaala labada way noqon kartaa inuu caado soon afur iyo soon isdabajooga lahaan jiray maalin buu soomaa maalin buu afuraa maalin buu soomaa laba maalmood buu afuraa maalinkii soonkaa yowmu shakiga ku soo aaday waa la ogolyahay isaga ilaa an yakuuna sawman yasuumuhu waxaa kaloo soo gelaya haddii uu bil walba int maalmaha ugu dambeeyo caado u lahaa inuu ka soomo waana xadiidkii asumta min sarari haada shahri nabigu ninkuu yihi bisha akhrkeeda ma soontay maya buu yihi waa ninbuu ku aqoon jiray inuu bisha akhrkeeda soomo sun buu yihi wala soom haddaba ninkii ka kalena waa xadiidka abi hurayre laa tataqadamu ramadaana bisawmi yowmin aw yowmayni ilaa an yakuuna sawman yasuumuhu axadukum uu soomi jiran yahay maahane aw nadran nadar baad horay u gashay oo faradkii nadarkaad soomaysay maalin hible ee soo socota waxaad tihi khamiista soo socota inaan soomaan nadar ku galay khamiistii waa yowmu shaki kaaga soo aaday nadarkaad fulin aw wasala sawma ama soomkiibuu la xiriiriyey bisawmin maraa soom horoo tegey buu la xiriirinayaa yowmu shakiga halkan waxay leeyihiin wuxuu uga jeedaa inuu takhsiisiyo tardiidkii uu ramadaan iyo shacbaan ku takhsiisiyo laakiin uusan yowmu shakiga bilaha kalaa uusan ku jirin buu ula jeedaa oo nahyigu jamiicu shak ayaami shaki ma camimayo shakiga aakhiru shacbaan keliyuu khaas ku yahay laakiin haddii laga shakisan yahay maanta ma soddonkii rajaba mise waa kowdii shacbaan ma la soomi karaa ha waa la soomi karaa inta kale sanadka yowmu shakiga labada bilood ku yahay laga shakisan yahay soom ma diido saa darteed buu wuxuu leeyahay soomuu soo soomi jiray oo sideed bilo horoo lasoo ogolaa haddii uu ka mid yahay dhib ma leh ishaara ila taqyiidi bishaki bishaki fii aakhiri shacbaanu ula jeedaa saasay qaarkood ku fasirayaan oo wasala sawma buu la xiriiriyey bisawmin mara soo marayo iska soo banaanaayoo shakigu uusan waxba lahaan jirin kadib wuxuu u tegey soonka qofkii uu ka jabay maxaa lagu leeyahay yukafiru lmufsidu qofkii fasaadiyey sawma yowmin maalin soonkeed fasaadiyey oo min ramadaana ka mida wuxuu ku kafaara gudanayaa uu ku fasaadiyey in yata hadduu xaas hawaan u tago maca ismin isagoo dembaabay dembigii hawaan buu u tegey u tegitaankeeda uu ku dembaaboon u banaanayn oo dee ninkii soonbaa waajib ku hawey mariidna ma ahayna furan musaafirna ma ahayn qofkan mariidna ma ahayn musaafirna ma ahayn isagoo musaafiru afurkuu banaan yahay oo iska afuran hade utegitaanka xaaskiisiiyo haweentii dhib ma laha isagoo limaradin u afura afurkuwa banaanaana dhib ma laha ismigu goorbu iman qof soon imsaak iyo ka dheeraansho waajib ku haydoo ku dhacay wey in yataa hadduu u taga haweentii mac ismin isagoo dambaabay buu kafaaro gudanayaa kami ka mili man daahara sidii qofkii dihaarka sameeyey u kafaara gudan lahaana waa u kafaara gudanaya kafaaratu dihaarkii suuratu lmujaadila ama qad samci lagu sheegay oo kaleetuu la imanayaa kafaaradaasi waxay ahayd waladiina yudaahiruuna min nisaa'ihim uma yacuuduuna limaa qaaluu fataxriiru raqabatin aayaddu markay dhammaatay waxaa la yidhi faman lam yajid ninkaan heli karin fasiyaamu shahrayni mutataabicayni min qabli an yatamaasa faman lam yastatic faicaamu sitiina miskiinan sidaasayna ahayd nabigu abu hurayre xadiidkiisii ninkii waan halaagsama yihi wamaa ahlakaka waqactu calaa imra'atii fii ramadaana markaasuu nabigu wuxuu yihi actiq raqabata qoor xore markaasuu wuxuu rasuulka ilaahay wallaahi laa amliku ilaa haadi tan unbaabaan lehay qoor markaasaa waxay sum shahrayn mutataabicayn wuxuu yihi oo soom baaba sidan ii galay soomaha waxaa la adcim sitiina miskiina lixdan miskiin qoodi wuxuu yihi rasuulka ilaahayow maba heli karabu nabigu si aad fadhiistay raashin baa loo keenay nabigu raashinkii intuu u dhiibay wuxuu yihi masaakiinsii wuxuu yihi acalaa afqara mini madad iga faqiirsan baan siiya wallaahi maa bayna laabatayha ahlu beytin afqara mini labada buurood ee madiine dhagax madowda shiila madowda inta udhaxaysa qof iiga baahi badan makuma soo hoyan buy dowladu ku qosay wuxuu adcibu ahlaga reerkaasi marka kafaarada haddaba ka mili man daahara qofkii dihaarka la yimid kafaaradiisii oo kaleeto wey kafaarada ayay ku waajibtaa cala arajuli itifaaqan ninka waa ku waajib haweentiina ninka kafaara ku waajibtay garanna ma halkaa kafaarun baa labadoodaba ah bise iyadana kafaaro kalaa laga rabaa laa cala almara laa cala almar'ati wuxuu u takfiifiyey oo hamsadii uga tegey wasanka shicirka ee nadmiga inuu ilaaliyo laa cala almar'ati haweenta kafaaro laguma lah haweenta maxaa kafaaro loogu yeelan waayey ku noqohade shihaabudiin zanjani takhriijulfuruuci cala alusuul fii kitaabi siyaami buu masaladan kaga hadlay xanafiyada iyo shaaficiyada masaalka isku hayaan markuu tirinayay wuxuu yihi nabiga haddii asarin dhacdo oo su-aal la weydiiyo waxyaabo badan taabanaysa qaar uu xukuma qaarna ka aamuso masaailkii waa isku mid qaar buu xukun siiyey qaarna wuu ka aamusay qaarku ka aamusay ma looga qiyaasan kuwuu ka hadlay mise hadduu ka aamusay wamaa sakata canhu fa huwa cafun baa la gelin shaaficiya haddaanay fa huwa cafun baan nidhi ninkii baa yimid xaaskaygii baan u tegey buu yidhi fii nahaari ramadaanay ahayd buu yidhi adaa kafaaro lagaa rabaa baa la yidhi iyadii kafaaro ha bixisa lama dhihin ma laba qof oo mukallaf oo soomanaayoo soo jebiyey weeye siday kafaaro ugu waajibtay qiyaasan way ku waajibi baan dhahnaa cinda say culamada qaar yihaahdeen bise waxaan idhaahnaa taakhiiru lbayaani can waqti اlxaajati laa yajuuz xadiid kanana waa ki nabigu ahaa famaa sakata canhu fahuwa cafun kanun baa la waajibiyey iyadana waa ku waajib lama dhihin fahuwa cafun wayaan dhahnaa fahuwa cafun baan dhahayna halkaasay daliishadeen shaaficiyadu laa cala almara haweenta laguma laha dhe marka wa kurirad kafaaradii waa lagu soo celcelinayaa in ilfasaada hadduu fasaadintii kararahu soo celceliyo hadduu beri mar labaad sameeyo kafaaro labaad baa waajibi hadduu maalin dambe haddana sameeyo kafaaro saddexaad baa waajibi iyo saa kuwa walaazimu bilmowti duuna sawmi بعد تمكن لكل يوم مد طعام غالب في القوت وجوزوا الفطرة لخوف موت هكذا لما مسألة كذا عليه قفك انت سوى صار لقوله أولو قتو أما قبضية أود أولها محال سمين qofkiisa isagoo sooman gaajo inuu u dhinta ka baqayo oon maxaa u banaan labadaa masalo kaga hadlay oo masaa'il khatari walmowti iyo soomka la xiriira walaazimun waxaa ka laasimta oo ka dhalata ka waajibta bilmowti bisababilmowti geeri darteed duuna sawmin iyadoo la soomin la geeriyooday qof geeriyooday isagoo soomin bacda tamakunin markuu makansaday kadib buu geeriyooday inuu guto soonkii likulli yowmin maalin kasta waxaa laasimtoo waajibta muddu طacaamin mud cunto ahoo ilaa lix boqol oo garaam ama lix boqol iyo labaatan iyo shan garaam oo waajibta kaasoo طacaamkaoo haalibin u badan filquuti waxa meesha laga cuno cuntada meesha laga cunay u badan baa mud min kulli yowmin baa laga bixinayaa afartii soddonkii maalmood soddon mud weeye soddonka mud waxaad u qaybisaa afar meelood sidaad saaci u hesho ilaan saaci waa afar mud imisay noqon toddobaad min afarah basdiilaada soo maa toddoba kiiliya badhe toddoba suus iyo badhe marka toddobada suuskiiyo badhka waxaad ku dhufataa laba kiiliya waxoogay intaasoo kiilaa lagaa doonayaa bishii ramadaanka ahayd marka lix boqoloo garaam si kale aan kuugu dhige lix boqoloo garaam soddon ama sagaal iyo labaatan bishi waxay ku dhufso intay kuu gaartay kiilo baa lagaa doonayaa marka waa laazimun waxaa ka waajibta bilmowti bisababilmowti geeri darteed duuna sawmin soon la-aan la geeriyooday bacda tamakunin markuu makansaday halkaa mas'alada inaad ku intibaahda wey qofkii xanuunsaday ramadaanka dhexdiisa isagoon qado tamakunin la geeriyooday qada iyo kafaaro midna lag midna laguma laha kafaaro go midna laguma laha taa waa masaladeeda qofkii xanuunkii ku dheeraaday oo xanuunkii ramadaan u dhammaaday oo xanuunkii kasii dareen ka kicinna laguma laha qada iyo kafaaro gutoona waa qof gudan karay oo qada lagu lahaa oo isagoo gudan karoon gudanin ku geeriyooday wejkan waa wej banaan wej labaad baa banaan oo xadiidka caaisha radi allahu canha wa ardaaha man maata wacalayhi siyaamu saama canhu waliyu weligiisaa ka soomaya buui nabigu sala allahu alayh ali wasalam imaamu shaafici baase wuxuu qabay inaan laga soomin madhabku way qabaan in laga soomo laakiin imaamu shaafici bidaatihi in laga sooma madhabhaan uma qabin hal sababuuna ku cilayo madhabkiisa caamka ahaa wa an laysa lilinsaani ilaa maa saca qofku cibaado isagu uusan samaysanin wixii sadaqaad iyo maahane cibaada badaniya oo isagu uusan samaysanin ma soo gaara yihahdeen waxayna deliishadeen xadiid daciif oo laa yusalii axadun can axadin walaa yasuumu axadun can axadin oo daciif ayib soomkii waa laga xajkii waa laga xajin karaa nas baa ku asaxay sadaqaadkiina way gaari soomkiina nas baa ku asaxay man maata wa calayhi siyaamu saama canhu waliyu salaad ma laga tukan karaa qofki salaad lagu lahaa hadduu dhinto dadka qaar baa qolada waxay moodayaan masaladaa ma banaanadu inay ijmaac tahay walaysa biijmaacin bal fuqahada qaar baa waxay qabaan qofkii salaad lagu lahaayee dhintay in laga tukan karo culimada rag badan baana khilaafka soo guuriyey oo soo arooriyey oo salaadu magaari waxyaabaha la ysku hayo wey wajawazuu lfira afur bay baneeyeen culimmadii likhawfi mowtin geeri ka cabsigeed adoo soomanaa haddii aad gaad ka cabsato dhimasho oo nafi ku qabato meelaha shaqooyin adag baa ka shaqaysaa dab buu ka shaqeeya dhuxul buu ka shaqeeya maclan buu ka shaqeeya shidaal iyo wax la gubayu ka shaqeeya warshade iyo waxyaabahan nuclearka dhaliyaad aragteen karka ah buu ka shaqaynayaa nafihiisu u baqay ama maxsuxuurtii iyo afurkii xalay iyo waxoogay baad weyday oo si kuugu goysay nafaagaad u baqday waad afuri kartaa dhibaato mala iyadan waa maradin waxyaabaa loo afuri karaa khawfu mowtin baa loo afuri karaa soomaha bay baneeyeen waa maradin jiro in loo afuro iyo wa safarin safar in yatuli safarku hadduu dheer yahayo masaafatu lqasri gaaro فأنا ظاهر في القرآن فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وأفورك لا تذكرتي وخوف مرضع من يجيريس إني عبسته iyo wadaati xamlin mid ur saaxiiba uur leh minhu min asawmi inay ka cabsato calaa nafsihimaa naftooda ay u cabsadaan duran dhib uga cabsadaan badaa daahiray taana way bannaan tahay gabadhii uurka lahayd iyo tii ilmaha nuujinaysay hadday naftooda u baqaan ama dhib soorguru ka soo gaara ay ka cabsadaan way afuri karaan waana xadiidkii daawud abu daawud iyo tirmidi anas ibni malikin ilkacbiyi radia allahu canhu waardaahu i in allaha wadaca can ilmusaafiri shatra salaati sawma an xubla wlmurdici taur kaliyo tanuujinaysa soonkii waa laga dejiyey saa darteed wa maradin wa safarin in yaturi hadduu dheeraado wa khawfi murdicin mid nuujinaysoo cabsatay iyo wadaati xamlin mid uur loo cabsatay minhu min asawmi ka cabsatay calaa nafsihi maa u cabsaday duran dhib uga cabsaday oo badaa daahira oo cabsi muuqato oo la taaban karaa wayuujibu lqadaaa buu waajibiyaa duuna liftidaa furashana laguma laha hadday naftooda u cabsadeen qadaa baa lagu leeyahay laguma laha wax kale cunto iyo acaam inay bixiyaan laguma laha waana sida jamhuur ahlilcilmi ay qabaanoo qiyaaska saxiixaana uu keenayo qiyaaska saxiixiihna asaxu qowlay ahlilcilmi aahaarta mawquufada waa ka xog badan yahay ictibaarkana waa kaga horeeya walidaalika qiyaasku wuxuu keenayaa amraad iyo acdaarta loo afuro qaacidada istiqraa shariicadeenna dabagalkeedu waa laba qaybood qayb cudurdaar iyo acdaar zuusha qadaa ka waajiba iyo acdaaraan zuulin fidyaa ka waajibta acdaarta zuusha waxaa ka mid a xaybkii waxaa ka mid a nifaaskii waxaa ka mid a maradkii waxaa ka mid a safarkii intaba waa acdaar zaa'iloo zuusho wey xamligii iyo irdaacii nuujintiina acdaar zaa'ila wey walidaalika jamhuur ahlilcilmi qaacidada qiyaas ay ku tagana waxay dhaheen istiqraha shariicadu fii baabi sawmka dadkii aafuray ee acdaarta zaa'ilada a lahaa qadar ka wada waajibay ko xadiidka anas ibni maalik ilkacbi ee afurka u baneeyeyna ishaara ku jirta oo xadiidkaa wuxuu ku daray sawm salaada nuskeed baa musaafirka laga cafiyey sawmkana waxaa laga cafiyey can ilmusaafiri waalmurdici walxubla saddexdii buu isku daray hadday waxaynu soo sheegnay cadfiga mufradaadku ishtiraak fi lxukmi bay faa'iideeyaan biitifaaqi usuuliyiin waxay usuulka isku raacsan yihiin waxay yidhaahdeen salaadii soom musaafir baa la sheegay halkana musaafir baa lagu lamaaneeyey musaafir cudurkiisu waa zaa'il iyagana cudurkoodu waa zaa'il musaafirka qadaa laga rabaa itifaaqan wanasan iyagana qadaa laga doonayaa nas khilaafay saca wax ka duwan sheegana ma jiro aahaarta soo maaha daahirkan iyo qiyaaskaas baa ka xoog badan halkaas u deliishadeen wa muftirun liharamin likulli yowm mudun kamaa mara bilaa qadaai sawm wa muftirun qof afuray liharamin duqnimo uu afuray iyo waayeelnimo likulli yowmin maalin kastaba muddun baa laga rabaa kamaa mara sidii soo martay qofkii dhintay aan ku soo maray bilaa qadaai sawmin iyadoon soon la qadaynayni saan soo marnay soonaan la qadaynaynin oo ninkii sii dhintay maalin kastaba mudha laga bixiyadii aan soo marnay buu ninkana la mid yahay meyd waxma dhacno ninkan waa yeelay waayeel lagama soo xoogaysto daana lagama soo kabto daaba hadduu la soomi waayey dariiqi ninkii dhintayn buu hayaaye waa soonaan la qadaynaynine fidyaha laga bixiyo an kulli yowmin mudha laga bixiyo wlmuddu wlqadaa mudkii fidyada ahaa iyo qadaa laga rabaa lidaati alxamli haweentii uurka lahayd aw murdicin ama nuujinaysay in khaafataa hadday u baqaan liifli ilmacruur ay u baqaan tii hore naftooday u baqeen haddiise ilmaha ay u baqaan tii nuujinaysay iyo tii urka lahayd horta qada waa laga rabaayo maalintii mayna soomin ko fidyana waa laga rabaa labadaasay isku dari umacanoo daahirka nusuusta wax xoogeynayo ayidaya aanan arag laakiin waxaa muhima si tabiicatan liahlilcilmi waxay sidaa u yidhaahdeen wejkay ku saleeyeen waa khitaabu baabi siyaame waxyar inaan kuu qeexaay waa min xaqi ahlilcilmi wey dawaahir cadow ka muuqatana aan jirin ninka aalibka mubtadiana uusan fahmi karin bucdiga iyo waxyaabaha culimmadu meelo fog ay ka soo xiganayaan ama ay ka texraacayaan ninku nin way buubahaaye maxaa waxaa looga yeerhsiiye inaad dhahdaa laga yaabaa laakiin markii aad fahanto halka culimmadu ay hiigsanayaan baad garan kartaa waxay leeyihiin sideedaba qofka way afurtay afurkiina qadu ka waajibay masaladaana horeaan daahirkii xadiidkii anas ibn maalik ilkacbi iyo cadafkiisii iyo qiyaaska horeaanu soo sheegnay horta masalada qadaa halkaa noo dhig masalada waa laba qaybood masalada labaad way afurtay maxay u afurtay ma maslaxadeeday u afurtay mise limaslaxati alghayri bay u afurtay limaslaxati alghayr bay u afurtay ilmaha dartii bay afurtay saas darteed horta siyaamka la afuray ee sharcigu rukseeyey ee kale iyo afurkeedan ruksadiisu farqibaa udhaxeeya farqiga udhaxeeya intii kale lidaruurati nafsi i maslaxati nafsi bay u afurayeen qoladan laakiin limaslaxati algayri bay u afureen intaa ma garatay maslaxadan kayrka waa lidacfi algayri sowma ilmihii yaraabaa tabar daran uurka ku jiray ama la dharee nuugaya kayrkaas dacfigiisu ma dacfi marad ahbaa mise waa dacfi khilqi oo abuur ah ma xanuun ku dhacaybaa mise abuurkii ilaahay uu abuurayay heerka uu marayo wey waa heerka uu marayo soon loo afuray dacfi khilqi a loo afuray sharcigu muxuu ku xukumay fidiu ku xukumay waa yeelkii caajiska ahaa ee afuray muxuu afuray lidacfin khilqiyin soo ma dacfigii khilqiga ahaa maxaa ka dhashay fidyaa ka dhalatay tanna maxaa loo afuray qofkii kale loo afuray sababta loogu afuray waa dacfi khilqiga loogu afuray halkaa mas'aladaa waxay tilmaamaysaa soonka dacfi khilqiga loo afuray fidyu laazimiyaa iyadii way afurtay wayna qadayn kartaa cudurkeedu waa zaa'il horta qadaha halkaa dhig kan loo afuray sababtiina waa caajiz likhilqatin kii caajiz likhilqatin ahaa ee duqa ahaana waxaa ka waajibiyey fidya wa min hunaa baan fidyadana ka xiganay saas darteed meel cidlaa lagama soo qaadine meelo laga yaaba inay kugu adkaato inaan dhuuxdo baa laga soo dhiraandhiriyey walidaalika bay halkaa culimada fuqahada shaaficiyadu mareerada jilaha ahlilcilmiga oo imaamu shaafici raxima llahu tacaala uu ka mid yahay baa maray waxaa su-aal iman karta ah aahaartii iyo ahlulcilmigii iyo saxaabadu qadaa iyo fidyo keliyay sheegeene idinku iskutarka xaggeed ka keenteen waxay yidhahdeen sidaas maaha annagu aahaartan fidyada hala bixiye ibnu cumar iyo ibnu cabaas baaban deliishanaynaa oo seed u dariishanaysaan fidyo keliyay sheegaan oo qado kuma darine annaga saad u dariishana naga dhegaysay ku yihahdeen horta masalada qaduhu waa macruuf bay yidhahdeen aahaartan khalad baad u fahanteene aahaartan waxay ka hadlaysaa weliba khawfun calaa ifli markay ka hadlayaan khaafad fidyay bixin soonku waaba macruufba soon kamayna hadlaynin ma soon mise soon maysa kama hadlaynin waxay ka hadlayaan fidyo waa inay bixisaa soonku waaba macruuf oo liskaba garaye fidyaha ku dartay u jeedaan bay yidhahdeen halkaasay aaaartiina tafsiirkeediiyo macnaha tawiilka la aheyn mahmaa yakuun waxaan rabaa inaan idin dareensiiyo ahlulcilmigu markay masaa'il yidhaahdaan waxbay dhiraan dhirinayaan ama meel bay wax ka dhuganayaan oo ka dhuuxayaan marka adigu haddaad garan weydo weligaa inta badan naftaadii iyo fahamkaagaa la tuhmaa ahlulcilmi gaar ahaan raggooda kibaarta iyo amatu salafka laguma degdego laguma dhiirado laakiin kullamaa qofka idraagkiisi iyo dalabkiisu uu yaryahay inuu ku fakfakado oo ku dhiiradaa fudud waxyaabaha lagu miisaamay aalibulcilmiga ka mid tahay haddii uu inuu ku dhiirdhihi waayo wejkaasay culimmadu yidhaahdeen aniga ma fahmin waxay u yidhaahdeen wuxuu markaas ka turjumay culumadu waa yidhaahdeen laakiin anu fahamkeeda ma gaarin oo aqara calaa nafsi inuusan garanayn sidii laga doonaya hadduu dhihi waayo hadduu yihahdo waxna ma hayaan bilaash bay u yidhahdeentu hadday ku badato nimaan waxba bucdiga culimmadii iyo qaabkay wax xigtaan gaarin oo weli bislaan baa lagu shaabadeeyaa lagu xukumaa markay daabadu iska fadfakato yaanay shaabadi si fudud kuugu dhicin oo lagu dhihin kane waxaa weeye aada waxuma dhuuxee waayo berri baad adoo ka noqdo dib u gurtay baan isarki markaasaa waxaad ogaan shalay inaad fadfakadaysayo weli xamaasad yar oonan su qodnayn ay kugu taagnayd xoolahana waxaa la yidhi markii la foofiyo ee ilmaha iyo laga reebo casarkii marka la gaaro ka u orod badan ee u insaana xadheer ma taqaanaa kan u caana yar wey xoola waxaa layd naafka magaanka ee caanaha yar baa u orod iyo insaanaxa badan waana run arrintaas waayo anaa xoola dhaqatiyo xoolo jir ahaan jiray casarkii neefkaa keri weyn waa neefka u caana yar neefka badanaa sida haalibka caanaha badan ma orodiyo fagfag badna taa waxay kuu tilmaamaysaa ninka aqoonta badani ma fagfag badna fagfagta badani inaan wax badan hoos qodnayn oon qawaacid badanoo hoos ka xanibaysa oo miisaamaysa jirin bay ku tustaa fiqhi haddaad gashaan fagfagta badan joojiya fagfag badan fiqhiguma baahna subxaanaka allah bixamdiga ashhadu an laa ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك